socotaan dhegeysanada cadi star f m codto gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaan subax wanaagsan meel walba naga dhegeysanaysaan waxaa soo dhegeystay laanta afka soomaaliga b b c da v o e da tafsiirka qur-aanka kariimka iminkan xubnaha ama xubinta wargeysyada waa wargeyska daily nation iyo wargeyska kale the standard ah ayaa subax waliba soo qabsanaa waxayla markaas cibaanadooda ugu weyn ee aadska wadanka looga hadlhayan dhegeystayaasha la wadaagna marka laga reeb sabtida iyo xadda qeybaha dambe dhegeystayaasha fursad u siinaa saaka siday kusoo kaakicin kuwa bariisteen markaasi lagu waxyaalaha markaas lagu hadalhayo inta badan ee tuulada deegaanka countigaad ku sugan tahay laga hadalhayo waxaana filayaa si qurux badan inaad dhammaantiin kusoo wada kacdeen oo sidoo kale aad iska warqabtaan deriska jiiraanka jaarka waxa u taqaanaba iska warhaysaan inta xanuunsanna markaas aada booqateen inta markaas xanuun kusoo boodana ilaahay subxaana watacaala uga baryaynaa xanuunka inuu ka khafiifiyo sidoo kalena uu ka qaado dabeelaha uu ka raaciyo biidnillahi tacaala inta kurbaysanna kurbada allah ka dulfayo dib ilaahay idinkiis walaa soo qabto wargeyska saaka wuxuu halkan qorayaa bogiisa afraad halkan wuxuu waa dabcan wargeyska waxyaalaha markaasi kala duwan saaka qora waxaa ka mid ah arrinta markaas isfahanwaaga haddana ka dhex taagan azmilo umoja kadib markuu kalonzo misoka uu sheegay inuu taageeri doono raila odinga wargeyska saaka macluumaad fara badan bogiisa lixaad ku qorayaa halka wargeyska sidoo kale bogiisa afraad saaka uu leeyahay laba imtixaan baa laisku diyaarinaya fasalkaas afraad waa foomfo ayaa loola jeedaa hadda ayuu socdaa imtixaankii koowaad kan labaadna waxa uu dhici doonaa bisha sanadkan aakhirkiisa disembar ama bisha koob iyo tobnaad aakhirkiisa ayuu dhici doonaa sanadkan halka sidoo kalena saaka halkan waxaa aada looga hadalhayaa sixir bararka iyo weliba shidaalkii oo sare u kacay iyo weliba gaaskii oo markaas dadka ay adeegsanayaan kerofsin waxaa loo yaqaana dhegeystayaal oo sare u kacay saaka halkan qayle ayaa ka taagan bogiisa labiyo tobanaad ee saaka macluumaad halkan ku qoraya madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto asagana waxa uu isku diyaarinayaa maanta maalin weyn bay u tahay laleeyahay oo waxaa markaasi doonaya inuu calanka u sido xisbigiisa u d a waxaana markaasi loo madlansan yahay maanta garoonka ciyaaraha ee kasarani stadium sida wargeyska bogiisa toddobaad uu qorayo macluumaadkaas isagana waan gudageli doonaa waxaan ku bilaabo saaka dhegeysta halkan waxa uu qoray confusion jahoreer ayaa markaasi taagan oona ka dhex taagan dadka markaasi wuxuu ka dhex taagan yahay azmiyo laumoja madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka stephen colonzo misoka oo asaga sabtida aynu soo dhaafnay sheegay inuu taageeri doono raila odinga kuna taageeri doono hogaankiisa iyo weliba arrimaha markaas ay ku wada heshiiyeen inkastoo uu sheegay asaga heshiiskii la doonaya inay markaasi raila odinga u saxiixo wuxuu leeyahay waxaa markaasi faramuurajisay gabahaweeneeda makweeni ka ah waa dabcan kituyi ka ah charitingilo taasoo sheegay in ay markaasi blagmailing ku samaysay mise ay dhinaca kale u jeedisay asagoo sheegay in waqti aad u dheer halkaasuu ku sugay laakiin dib udhac xooga ku imaaday raa'ila ballanti oo uu ka baxay waxuuna ku safray uu leeyahay isagoo arrimihii markaasi aan dhamaysan ama waxyaalihii markaasi lagu wadeeshiiyey sida wargeyska saaka bogiisa lixaad qoraya waxaa leeyahay waxaa oga baxeen ninka loo yaqaano nik salati sidoo kale cyrus jirongo oo ay markaasi ka wada tirsanaan dabcan ay ka tirsan yihiin dhammaan sbaysiga one kenyan alliance nik salat waa xogayaha guud ee xisbiga kanu halka cyrus jirongo isagana uu ka socdo xisbigiisa goonigiisa u socdo halka sidoo kale dhamada karuwa ayadana markaasi dhadhexaad ka tahay arrintaasi una muuqata mid markaas u janjeerto dhanka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto laakiin heshiisya horaan ay wada siixdeen jimcihii ayaa markaasi ku sheeyeen inay dabcan hal wada ay wada qaadi doonaan sidoo kalena arrimahooda iyo umuurahooda ayaha mustaqbalka ay mid ka noqon doonaan mise hadaf hal ka yeelan doonaan laakiin colozo misoka u muuqda imikan inuu meel cilla markaasi ka taagan yahay siyaasadda uu sheegayo in arrimo lagala heshiye aysan jirin sidoo kalena uuna ku taageeray af buuxona ku yiri garoonka markaasi jakaranda ee nairobi goob markaas laiskugu soo baxay ku taageerayo railo molodinga sida wargeyska bogiisa saaka qorayo colozo misoka ayaa u muuqda mid markaasi jahwareer siyaasadeed ka dhex taagan ama sidoo kale siyaasadda ee azimiyo laomoja keli uu kusoo dhexdhacay isagoo waxba markaas heshiis ula saxiixan keli wuxuu sheegay heshiisyada keliya inay saxiixdeen raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne uhuru kenyatta sida wargeyska saaka bogiisa lixaad uu qorayo dhegeystayaal wargeyska saaka waxaa leeyahay halkan batroolkii shidaalkii ayaa sare u sii kacay iyadoo markaasi kusii darsamay shan waa shan shil liitarkii ayuu kusii darsamay sare oo ka xoogan oo markaasi ka taagan wadanka waana qeybaha markaasi kala duwanee shidaalka iyadoo iminka la kala garan laayahay sida markaas ay noqon doonto xaaladda haddana waxaa markaasi leedahay ama dabcan wargeysku saaka bogiisa labitanaad holkan faahfaahin kaga qoraya dadka sidee markaas u awoodi doonaan oo tabarta yar markaas aan itaalrooneen waxaa markaas loola jeedaa dadka markaas dabaqyada hoose nolosha kaga jira wadanka kenya halkan waxaa wargeyska uu faahfaahin kaga bixinaya dadka may awoodi doonaan in gaaska cunada dabcan lagu karsado ama sidoo kale gaaska in ay awoodi karaan shidaalka kasoo gudub warkiisa xagga daah ama xagga dhig halka dowladda markaas ay sheegayso in sare ukac ay ku qaaday kuwaasoo sheegtay inay xakameyn doonto in sidoo kalena xanuunada ay la qaybsan doonto sixir bararka wadanka markaasi ka dhex taagan taasoo loo aaneynayo arrimaha markaasi dagaalada ka dhex taagan wadanka ukraine iyo sidoo kale ruushka oo dhibaato markaas isagana ka fulinayo dhanka qeybta ukraine taasiyo sheegaysa in laakiin taasi iyadu tahay haddana wadanka waxaa leeyahay keed markaasi ku filan ma qabo oo ku keydsan karo shidaalkiisa kaasoo sheegay wax badan inuu dabcan u dabcan waxyaala fara badan kusoo wado inuu iskaga difaaci karo sida sixir bararka dhegeysta sida wargeeska saakuu qorayo iyadoo sidoo kale nolosha quutulduruuriga ee markaasi kusii dirsamtay lacagihii ayaa haddana dabcan la sheegayaa in mukatigii ama sidoo kale waxa u taqaana dhegeys waa mukatiga ama sliceka waxa u taqaana dhegeystayaal ayaa sare usii kaca isagana kusii darsamay ilaa iyo lixdan ayuu maraya hadda halka horaan uu marayay afartan iyo shan iyo konton waxaa kusii darsantay toban kale waxaana markaas leeyahay waxala keliya ay ku tirsan yihiin burka ah kenyaanka haddana sicir bararka ayaa sare usii kacay taasoo dowladda ka codsanayaan inay arrinta wax ka qabato sidoo kalena ay markaas ku khafiifiso dhegeystayaal wargeyska waxaa sidoo kale uu qorayaa laba imtixaan imtixaanada qaranka ayaa sanadkan gudihiisa hal mar wada dhici doonaan iyadoo markaasi iminkan imtixaanka koowaad u socda ee fasalka afraad ee fonfo waa sanada labada kun koob iyo labaatanka labada kun labiyo labaatanka imtixaanka loogu magacdaray imtixaanka ayaa si caadi u socdaa iyadoo markaas ay socdaan caadina ay u socdaan sida wargeyska bogiisa afraad uu ku qorayo wasiirka dabcan wasiirka waxbarashada profesor george mogoha ayaa markaasi daha ka rogay sheegana in markaasi caadi ay u socon doonaan howlaha imtixaanada ilaa markaasi sanadkan dhammaadkiisa wuxuuna sheegay inay si dabcan dushay kala socdaan howlaha guud ee imtixaanada sidoo kalena u qorsheeyeen lacagihii markaasi loogu talagalay si ay howlaha markaasi u fudaadaan waxaana uu leeyahay imtixaanadan kan hadda socda iyo kan sanadkan dhammaadkiisa dhici doono way kala duwan yihiin kuwan warkaasi waa kan waxaa markaasi loogu asteeyey sanada labada kun iyo koob iyo labaatanka labada kun laba iyo labaatanka waxaana markaas la sheegayaa in ay dabcan ay noqon doonto mid si dhow ay ula socon doonaan sidoo kalena ay kaga faa-iideysan doonaan fursadahan si markaasi manajerka wareeray iyo weliba wakhtigii jadwalka wareeray dib loogu soo celiyo sanada labada kun saddex iyo labaatanka halka sidoo kalena qof ayaa markaas isagana la xiray oo markaas iska dhigaya qof arday ah kanidid ah imtixaan kale qof kale u sameynayay kaasoo ku sheegay inay tahay mid takrifal ah sharcigana meel kaga dhacay isagoona markaas ugu fariisanaya culinka qeybta maadada ingiliiska ama ingiliishka dhegeystayaal george baraza mahoka ayaa markaasi sheegay inuu ka baxsaday qoobta examination center qeybta markaas imtixaanka halkaas sidoo kalena uu sheegay inay taasi ay tahay in horaan looga digay ama wasaaradda waxbarashada kaga digtay waxaana markaasi culays ku noqonaysaa qaabka arrimaha loola tacaali karo iyadoo ay horaanna u sheegay wasiirka waxbarashada in markaasi dabcan iskala kaashan doonaan xubnaha markaas ciidamada booliska kuwa markaasi la shaqeeyo guddiga imtixaanada qaran ee neeg iyo sidoo kale wasaaradaha qeybdahooda kala duwan dhegeystayaal si looga hortago qashka iyo xabsoomarinta kuwaasoo la sheegay in ay marnaba suurtageli noqon doonin lagana cirabtiri doono si ardayda ay howlahooda waxay bartaan qof waliba usoo saarto natiijadiisna uu helo dabcan sanadkan sidaan sheegnayba kenya certificate of secondary education ayaa sanadkan waxaa u fariisanayaa kaasoo markaas isniintii shalay bilaawday sideed boqol kow iyo soddon kun labaatan iyo lix arday ayaa u fariisatay imtixaanka ee dowladda markaas u qorashay u qaray dabcan ay u diyaarisay halka sanadkan dhegeystayaal isagana sidoo kale ay u fariisan doonaan arday aada u tiro badan oo imtixaanka shahaadiga ah ee loo yaqaano k c a c ga isla sanadkan gudihiisa bisha koob iyo tobnaad sida markaasi ay iclaamisay wasaaradda waxbarashada waataay dhegeysta wargeeska sidoo kale halkan wuxuu saaka uu ka qorayaa wuxuu leeyahay maanta waa maalintayda halkaa uu wargeyska saaka macluumaad fara badan ku qoray boggiisa toddobaad madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto maalin weyn ayay markaa u tahay isagoo markaasi halkaa maanta looga madlansan yahay ama dhammaan ay ku kulansan yihiin asxaabtiisa xulafada siyaasadda taageerayaashiisa ayaa markaasi kasoo muuqan doonaan garoonka iyo weliba wafdigiisa ah garoonka stadiumka ama garoonka ciyaaraha ee kasarani maanta waxaana sidoo kale kasoo qeybgalaya mada karuhay sidoo kale moses kuuriya iyo weliba kuwa kenya kwanza ka tirsan dhegeystayaal halkaasoo sidoo kale lagu casumay marti aada u tiro badan inay kasoo qeybgalaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo markaas isagana u sharaxan xilka madaxtinimada ee ugu sare wadanka ee sanadkan labada kun la labaatanka bisha sideedaad ee doorashada dhici doonta wadanka ayaa hadda maanta dabcan kulanka markaasi lagu soo qaadi doonaa siyaasadiisa inkastoo iminkan xafladda iyo howlihiisa xalay markaasi ee qabanqaabada ay socotayba ilaa iminkana ay socoto halkaasoo markaasi laga filaya dad aada u tiro badan waxay markaasi ahayd dhegeystayaal markii uu dabcan arrintan ay daba socotaa markii madaxweynaha uhuru kenyatta uu si rasmi ugu dhawaaqay inuu taageeri doono raila omolo odinga iyo azimio la umoja halka sidoo kalena ilaa inta lagu qiyaasay koob iyo labaatan markaas xubno ama dabcan waa xisbiye markaas yaryar ay ku sheegeen inay taageeri doonaan ku taageeri doonaan siyaasadda laakiin waxaa sidoo kale iminkan qar ka taagan oo geeska kale ka taagan siyaasadaasna stephen crosom shoka u muuqdo meel markaas iminkan uu ka tirsan yahay ma azimiya uu ka tirsan yahay mise xisbigiisa xitaa shaki ayaa markaas kaga jira in xitaa laga gacan maroojiyey sida markaas hadalka qaar uu u dhigayay stephen crosom shoka wuxuu sheegayaa arrimihii markaas la rabay in ay kala saxiixdaan dabcan asmiula umoja iyo raila odinga taasi maysan dhicin uu leeyahay inkastoo sheekadii markii dambe loo bedeli lahay maysan ahayn arrimo kale saxiixa ah balse waxay ahayd keliya taageerid lagu taageeri doono waa markaasi u muuqday in damin markaasi loo degay sida qaar warbaahinta ay sheegayaan haddaba ma u muuqataa mid markaasi dhinaca iminkan u fudud ay tahay keliya ah dhanka madaxweyne ku-xigeenka oo qeybtiisa asxaabtiisii hore ee sida mooses watengula iyo sidoo kale musalia mudavadi inay garbaha markaas isqabsan karaan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan waxaa iminkan wargeyska kale the daily nation musxab ku wareejinaya dhammaantiin subax wanaagsan waa isku soo laaban doonaa laakiin marka hore wargeyska daily nation
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin haddii aan soo qabto wargeyska daily nation iyo waxyaabaha ugu waabeynee subaxan uu qorayo bogga ugu hore ee wargeyska ayaanu ku bilaabayaa marka hore ee wargeyska waxa uu soo qaatay sawirka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo dhoola cadeynayo waxaana uu leeyahay waa maalinta weyn ee ruto dabcan wargeyska kaleda standard ayaan filayaan warbixintan uu qoray laakiinse si guud waxa uu ku saabsan yahay in maanta william ruto loogu dhawaaqi doono inuu u tartamo xilka madaxweynenimo ee xisbiga u d a ugu tartamayo shirweynihiisa qaran ayuu ku qabanayaa xarunta kasarani halkaasi oo lagu wado in toban kun oo qof ama wufuud ah ay kasoo qeybgalaan dhegeystayaal kuwaasi oo lagu casuumo halkaasi oona si toosa u shaacinaya wiilkan the hasla iskugu yeero william ruto inuu markaasi ugu tartamo xilka madaxweynenimo bogga labaad ee wargeyska waxa uu ku qorayaa in maamulaha dugsi sare oo ka tirsan ismaamulka isiolo maalinkii shalay aheyd la xiray sidoo kale kormeere iyo afar ka mid a macalimiintii ilaalinaysay ayaa halkaasi la sheegaya in iyaguna xabsiga loo taxaabay sababo la xidhiira in lagu eedeeyey inay wax isdabamarin iyo dhaac sameynayeen waxaan leeyahay iskuul ku yaala ismaamulkaasi isiolo ayaana imtixaanka amaba booliska ay halkaasi ku qabteen maamulihii maamulayay iyo afar macalimiin ah iyo kormeerihii guud ama supervisorga loo yaqaano imtixaanka shahaadiga qaran k c c da ayaanu ogsoonnahay in guud ahaan dalka uu ka socdo guddoomiyaha ee dowladda dhexe u qaabilsan ismaamulkaasi geoffrey omondongi ayaa sheegay in afar telefon ah sidoo kale ama telefoonka gacanta lagu qabtay ee waa dadkaasi ama shakhsiyaadkaasi aanu soo sheegnay iskuulka waa kina secondary school oo ku yaala ismaamulkaasi isiolo sidoo kale waxaa leeyahay toddoba ka mid a ardayda oo u fadhiisanaysa imtixaanka shaadiga k c c da ee dhanka ismaamulka kisumu iyaguna imtixaankoodii waayey ama aysan usoo fadhiisanin kadib markii la sheegay inaysan habkii ama qaababkii la doonayay aysan isku diiwaangelinin balse goobta markay soo xaadireen imika la leeyahay waa ay loo diiday imtixaankii ardayda sameyneysa imtixaanka shahaadiga k c s c afartan ama sanadkan labada kun koob labada kun laba labaatanka balse imtixaanku yahay koob iyo labaatanka ayaa ah sideed boqol kow iyo soddon kun iyo shan iyo toban arday ah dhegeystayaal waxaana sidaasi ah xogagtii ugu dambeysay ay soo shaaciso wasaaradda caafima wasaaradda waxbarashada ee dalka dhegeystayaal aanu ka gudubno haddii aan horey ugu sii soconno bogga lixaad ee wargeyska waxaa laleeyahay dhankaasi iyo shidaalka ayaa sare u kacay qiimaha shidaalka ee dalka ayaa mar kale cirka isku shareeray sidoo kale maftada ayaa qeyb ka ah waxyaabaha laleeyahay lacaga ayaa ku kordhismay halkii litar shan shilin oo shilinka dalka ah ayaa ku kordhismay leeyahay arrintan ay imaanaysaa lix bilood kadib markii uu dhacay waa howlihii iyo sidoo kale waxyaabihii dowladdu ay meesha ka saartay iyadu kadib markii kenyaanka ay halkaasi sheegeen in qiimaha iyo nolosha ay sare u kacday dabcan waxaan ogsoonahay mar shidaalkii haddii uu qiimihiisa kaco sidoo kale qiimaha waxyaabaha asaasiga cunooyinka ayaa laba jibaarmaya ama sidoo kale sare u kici doona waana sida markaasi iskugu xiran yihiin haddii ay shacabkaas aysan ogeen dhegeystayaal imikanne mar kale ayuu sare u kacaya leeyahay qiimaha shidaalka iyadoo lagu wado in dowladda mar kale ay dib weegis ku samayso halkii litar ee imika ah waa haddii aan eego sida ay ugu kala kordhismeen caasimadata nairobi halkii litar ee batroolka waa imika boqol soddon iyo afar shilin dhibic toddoba iyo toddobaatan iyo labo sente ayaa lagu kala iibsanaya halka dieselka maftaxa loo yaqaano ee lagu kala iibsanayo aanrahdee ee imika uu noqonayo qiimihiisa boqol iyo toban iyo shan dhibic lix centimitr waa waa dhankaasi iyo maftada ma wax loo yaqaano dinselka dhegeystayaal senti ayaan ula jeedaa halkii litar ee dieselka ahaa haddii aan kusii socdo wargeyska dhegeystayaal dhankaasi iyo bogga sagaalaad ee wargeyska daily nation waxa uu qorayaa maanta in waa ninka lagu magacaabo zakaria nyaoga obadia oo isagu loo haystay inuu ahaa ninkii dambiilaha ee sidoo kale guud ahaan dalka laga doondoonayey ee ka qayb qaatay waa in la jirdilo haweeneydii muuqaalka laga soo duway oo iyagu dadka mootooyinka wada lagu eedeynayey sidoo kale muuqaalka laga dheehanayay inay jirdil u geysteen sidoo kalena markaasi dharka ka saxayuubiyeen ayaa maalinkii shalaheed waxaa laleeyahay lasoo qabtay ama gacanta lagu soo dhigay dabcan wuxuu u tallaabi rabay dhankaasi xadka dalka tanzania waxaana laga soo qabtay halka loo yaqaano isebania oo ah xuduuda kenya iyo weliba tanzania waxaana gacanta kusoo dhigay waaxda d c ida dhegeystayaal sidoo kale waa laamaha iyagu qaabilsan dhankaasi iyo waxaa loo yaqaano crime waxaa loo yaqaano criminal investigations elite criminal research loo yaqaano ayaa halkaasi iyagu gacanta kusoo dhigay dhegeystayaal iminkana maxkamadda ayaa lasoo taagayaa ninkan oo ahaa nin si aada loo doondoonayay ee booliskana kol hore ay sheegeen cid allaale ciddii aragto inay tahay inay soo sheegto amaba soo shaacayso xisbiga jubli iminka wuxuu leeyahay anagu qasab ma ahan in reela odinga aanu u noqonno madaxweyne ku-xigeen ama xisbiga jubli qasab ma ahan in la siiyo madaxweyne ku-xigeen si kale haddii aan u dhigno ma ahan qasab in qof ka soo jeedo gobolka mount kenya ama bartamaha dalka uu raila odinga u noqdo madaxweyne ku-xigeen arrintan ayaa loo aaneynaya oo leeyahay kadib kalonzo msioka oo goobta kusoo biiray maadaama ay tahay markii saddexaad ee kalonzo msioka uu taageera raila odinga waxaa suurtagal ayaa leeyahay in la siiyo xilka madaxweyne ku-xigeennimo david muraade ayaana sidaasi sheegaya oo mas-uulkan sare ee ka tirsan xisbiga talada haye ee jubli dhegeystayaal iminkana maalinkii shaleed waxaa leeyahay hogaamiyaha xisbiga wiper kalonzo msioka waxa uu taageerayaashiisa ugu baaqay inay si toosa u taageeraan azimiyo iyo raila odinga doorashada soo socoto isla boggaasi wuxuu qorayaa in gideon moy u tartami doonin xilka senatarnimo ee baringo sidoo kalena uu isagu raadin doono ama isha ku hayn doono ama uu ku biirayo siyaasadda sare ee qaranka ayaa leeyahay ninkan ayaa ah wiilka madaxweynihii labaad ee wadanka sidoo kalena iminka hogaaminaya xisbiga amaba xisbigaasi kanu dhegeystayaal xanuunka amaba haddii aanu eegno dhanka covid nteen waxaa leeyahay dawada ama talaalka covid nteen ee dalkani kenya ayaa istoorada iskaga jirta kenyaanka ama shacabka ayaa iminka waxa ay ka gaabiyeen inay qaataan ayaa leeyahay boqolaal kun oo ah talaalkaasi ayaana dowladdu gacanta ku haysa kob iyo toban dhibic laba milyan oo shakhsiyaada oo iyagu u qalma inay qaataan ayaasan ilaa iyo hadda qaadanin ayuu wargeyska uu qorayaa dhegeystayaal boga ugu dambe haddii aan fiiriyo xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda maaliyaddana waxa uu sheegayaa waa ninka lagu magacaabo julius muya in dowladdu aysan dhaafin xadkii loogu talagala ee deenta ee ah sagaal trilyan ayuu yidhi waxaana uu ka jawaabayay eedamihii soo baxayay maalmihii lasoo dhaafay ahaa in dowladdu ay sar u qaaday waa lacagaha ay dibadda kasoo iibsanayso laakiin isaga wuxuu leeyahay labadii kun sagaal iyo tobankii sharcigii ay baarlamaanku meelmariyeen ee ahaa inuusan ka badan karin ama aysan deenta ka badan karin sagaal trilyan halkaasi weli maanu dhaafin eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan bal wax ka yar shan daqiiqo ayaa noo harsan yuusuf dhegeystayaasha qadadka ku jira haddii aanu siino daqiiqadahaasi kooban si inoola wadaagaan goobaha ay ku sugan yihiin iyo subaxan sida loogu waabaristay star f m hallow asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
yusuf muscab saahib diyaal waa saciid cabdullaahi waxaan ku tiranay ismamalgobeed kujeer waan kusoo dhaweynaynaa saciid majeer iyo subaxan in haddii aan nooga waranto
walaal maasha allah nabadan ku jiraysan alxamdulilah socodkaadiidka dhanka amniga ganacsiga cabdilisi watra sare u kala socdaan waa garta dhanka hadalaynta waan waxaan leenahay ardadan oo fadhiga imtixaanka guud ilayha wadaqana marka mid xigta waa sare ukaca ku yimid cunooyinka iyo shidaalka ha
ee siyaasadda arkusii shiraraysay covid nineteen oo u muuqda in sii baaba-aya waa garta markaan dhammaan dhegeystayaalka idaacadda iyo waryaalka waxaan leeyahay subax wanaagsan idinkan oo ku mahadsantiin sina u qaada dhigteen waa mahadsan tahay saciid dhankaas iyo wajeer star f m hallow salaamu calaykum madaxwow wacalaykum salaam waraxma
axbaa nabad walaal macaali waa kusoo dhaweynayaa walaal
in badan baa idin salaamayaa Gaarsi isu wahan.
salaamaya Mhm.
gaaris dhankaasi waa barisan alxamdulilah Haye.
jawigu waa qabow yahay waa garta barwaaqaan ku jirnaa barwaaqa Mhm.
Wa- waan soo dhawaynaynaa ruutona maaragtay waan ku soo dhawaynaynaa eh, fadeeraha
kasaraani aad baa mahadsan tahay hallo star f m hallo dhegeyste السلام عليكم wacalaykum salaam waraxma
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxma xuseen waan kusoo dhaweynayaa مس عفواكم سلام بقول كمان يفر si la mid ah
وفي عنا الحمد لله ما قرأت حسيقة ما شاء الله وبري النبت ما وبري haye
وفي عنا صح صح ويو كي سي دي وانا هذا ما تي كي سي فور فور كنا هذا تاريخي من هذا عندما هنا ما قرأت كي سبندري waa garta waa garta
جول بان أورو جينينا غلبي هورين كوان جول بان أورو جينينا ما قرأت waa garta
saaxiibow aad baan ku salaama caalaminsaan nabad allah nooga dhigo adduunka meel walba buuq baa ka jira nabad allah noogu bedelo asalaamu calaykum wacalaykum salaam aad u mahadsan yahay xuseen star f m hallow salaamaaleykum wacalaykum salaam waraxma maxamed tabane gaarisa dhiga buri saaxib waa kusoo dhaweynaya maxamed gaarsi nooga waran maasha allah boqolka boqol walaalkii way wanaagsan tahay haye nabad baan kusoo kaakacanay mhm hadal hadalraanta ugu badan saaka waxaa weeye imtixaanka oo socda ha yaalka allah ayaan baryaynaa abaartana allah inaga dulqaadan leenahay aamiin aad baa mahadsan tahay dhegeystayaasha oo dhanna waan salaamay adna qaas baan ku salaamay saaxib aad baa mahadsan tahay eh, maxamed tabane star f m hallow hallow dhegeyste
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
waa alcayn oo kaa soo wacaya sarada waan kusoo dhaweynaya alcayn sareeda inaga waran
aad baa noogu fiican yahay inta aan ka warqabo wax dhiba ma jiraan haye
marka inkastoo subax hore ay tahay oo wax jiro oo dhan aan la wada ogaan karin laakiin haddana wax qayla ama yeerayso alxamdulilah dhammaan howlaha sidii ilaahay ugu talagalay ay ku kala socdaan waa garta
marka hadalhaynta waxaa weeyaan maadaama maaragtay shaqaalayari la sheegayo maaragtay sixirkana uu kor uu maaragtay sixirka uu kordhay Ha.
kana uu gaalis yahay gaar ahaan naaftada oo ceelasha miyiga markaasi xoolaha ay ka caddaan lagu isticmaalo aha marka balkaasi baan hadal haynaa oo waxaan leenahay markay inkastoo maratay shidaalkii ama nafsadii ay gabaabsi tahay inay ay kasii darto xaaladan markaana ceelasha biyaha soo saara ay naafta wayaan ayna aada maarata oga yaabanahay waa garta aad baa mahadsan tahay alcayn waktigeena haya waan kaaga mahadcelinayaa halo star f m soo dhow saaxib calaykum calaykum asalaam waraxma
cabdiqan cabaas oo masalaan jooga haye masalaan iyo subaxan
masalaan waxaan nolol baga waa berise haye
salaan dhib ka maqab maqaba dhibka baan ma qabnaa maamulka uma lahayn waxaa saah baa dhalinaya saah boqol boqol kala dhalinaya Mhm.
waxaan rajaynaya gafana fiican aan rajaynaya gafan la-aan baan u dhacday aad waa mahadsan saaxib dhegeystaha ugu dambe aan siiyo star f m halo halo
Hello.
soo dhow saaxib Hello. Assalamu alaikum.
wacalaykum asalaam waraxma
Arab oo joogto.
haye carab ifo inooga waran adigoo inoo soo koobaya
Alhamdulillah aad aan fiican nahay waa soo qaybsanay. Saaka xaafadaan baryaadeen hadda shaacabaha laakiin xaafad si kala caadi ah loo fiican yahay.
jawigu waa degan yahay Jawi habdi waa habdi.
aad baa mahadsan tahay carab dhegeysta ugu dambe fursadaan u siiyay ayuu ahaa ifo inagala soo xiriirayey ee, xubinta wargeysada iyo sidoo kale subax wanaagsan oo dhegeystayaashaan u siina daqiiqada ugu dambe ee aad maqlayseen yuusuf bakad iyo musax ismaaciil ayaa si wada jir ah idinkugu daadihinaya dhegeystayaal subax wanaagsan kulan wacan dhegeystayaal halkan waa star fm codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka arrimaha qaxootiga banaadamada iyo gargaarka subax walba oo talaada hadahan oo kaliya si toos uga dhegeystaan warbaahinta sita waa subaxnimo talaada taarikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha saddexaad ee maarso labada kun laba iyo labaatanka barnaamijka waxaa si wada jir idinkugu daadihin doonaa yuusuf bakad iyo musa ismaaciil dhammaantiin waxaan idin leenahay soo dhawaada dhegeystayaal aalaba barnaamijka waxaan uu ku eegnaa xaaladii wa- waa wararkii ugu dambeeyey warbixinadii ugu dambeeyey xoogtii ugu dambeysay dhankaasi arrimaha gargaarka ee baniaadamada iyo qaxootiga ee sidoo kale haddii ay ahaan lahayd arrimaha ku gaadaamaan dhankaasi iyo cuntuyarada ka jirta dalalka qaar gobolada qaar sidoo kale ee dalka soomaaliya ee qaaradda africa iyo guud ahaan waxaanu eegnaa caalamka si gaara dhanka iyo bariga dhexe iyo sidoo kale ukraine oo iyadana qayb ka ah Ee, sidoo kale waxaanu eegeynaa xaaladaha abaaraha ee ka jira ee, dalalka qaar ee geeska africa iyo saameynta ay ka dhasheen dagaalada kuwa ay halakeeyey iyo si guud qodobadaasi oo dhan ayaanu barnaamijka ku eegnaa dhegeystayaal mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaad si toosa nogala socotaan sidoo kale barteena internetka ama website-ka ayaad si toosa inooga dhegeysan kartaan gobolbaa joogtaan dhegeystayaal bal haddii aan ku bilaawno maanta een, arrinta ama warbixinta ugu hore ama warbixinta ugu koowaad inta aan soomaaliya gudagelin waxaan marka hore eegeynaa xaaladaas etoobiya iyo sidoo kale geeska africa ee etoobiya haddii aanu eegno iyadoon ogsoonnahay in gobolada qaar ama deega dowlad goboleedyada qaar dowlad deegaanada qaar haddii aan lahayd gobolka canfarta iyo sidoo kale amxarada iyo midka tigreyga oo ay dagaalo iyo sidoo kale iskoormaadyo ka jiraan iyo sidoo kale midka ay soomaalidu degto oo iyaduna halkaasi ay ka jiraan xaalada abaareed amaba abaar halkaasi ba-an ama daran iyo cuntiyari ee halkaasi laga soo sheegayo ayaanu ku bilaabanaa sidoo kale si guud xoogta ugu dambeysay ee ee geeska africa ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal Ee, haddii aan ogno warbixinta ku saabsan arrimaha baniaadanimo ee ku saabsan qeybta waqooyi ee etoobiya halkaasi oo xaaladdu weli tahay mid aada looga walacsan yahay baahiyaha ee, dhankaasi iyo arrimaha baniaadanimaha ayaa isa soo taraya iyada oo dagaalo ay ka socdaan deegaanka kilbeti ee ismaamulka canfarta waxaana dagaalo goosgoosa laga soo sheegaya gobolka amxarada oo ka dhacay deegaanka oo loo yaqaano wag hamra iyo sidoo kale north welo iyo waqooyiga gonder oo u dhow soodinta ay la wadaagto ee gobolka tigrega dagaalada ka socda canfarta ayaa weli dad badani ku barakacay gudaha deegaanka kilbeti weliba deegaan- deegaanada ku dhodhow boqolaal kun oo qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ku barakaceen tan iyo dabayaaqadii sanadkii hore balse waxaa sii socda abni xumada xadidaysa gelitaanka goobo badan oo ay markaasi colaaduhu ka dhaceen dhegeystayaal qaramada midoobayna ma aysan xaqiijinayaan leeyahay tirada saxda ah gobolka ee loo yaqaano gobolka amxarada ama amxarig loo yaqaano dadku waxay sii wadaan in ay u qaxaan degmooyinka loo yaqaano kobo zekula sekota iyo zarima maamulka ayaa ku qiyaasay in gobolka kobo ay hadda martigelisay in ka badan konton iyo saddex kun oo qof oo barakacayaal ah ama kasoo barakacay deegaanada haddaanu soo sheegnay ee markaasi ay ka jiraan colaadaha dhegeystayaal qaramada midoobay iyo weliba hay-adaha aan dowliga ahayn ee la howlgala ama la howlgalayaashooda halkaasi kala howlgala waxa ay sii wadaanayaan leeyahay inay kaalmeeyaan dadka iyaga ku sugan halkaasi waa gobolka maxarada iyo anfarta halkaasoo amnigu markaasi ogol yahay dhanka amxarada haddii aan eegno qaramada midoobay dowladaha qaramada midoobay dowladda iyo weliba la howlgalayaasheeda aan dowliga ahayn waxay cunto siiyeen in ka badan shan boqol siddeetan iyo siddeed kun oo qof intii lagu jiray usbuucii lasoo dhaafay amaba gudaha usbuucii lasoo dhaafay mase kala down dhigno toddobadii maalmoodii lasoo dhaafay ee ku dhowaad lix boqol oo kun oo qof ayaa halkaasi lagu gaarsiiyey cunnada taasoo tirada guud ee dadka la caawiyey ka dhigaysa toddoba dhibic afar milyan oo qof waa markaasi waa tan iyo dabayaaqadii bishii decembar dabcan dalkaasi etoobiya waanu ogsoonnahay in xiliyadii lasoo dhaafay bilihii lasoo dhaafayba ay ka jireen colaadahaasi marba deegaan galayay haddana waxaan ka hadlayno waa deegaanadaasi canfarta iyo sidoo kale midka amxarada dhegeystayaal weliba uu qeyb ka yahay midka tigreyga waa markay timaado colaada halkaasi ka jira waxaana leeyahay toddoba dhibic afar milyan oo qof ayaa tan iyo dabaeeqadii bishii labi tobanaad ama saddex bilood gudahoodaba haddii aan dhahno lagu gaaray ama gargaar cunto iyo sidoo kale mid naf badbaadina halkaasi lagu gaarsiiyey canfarta intii lagu jiray isbuucii lasoo dhaafay waxaa leeyahay ilaa siddeetan iyo toddoba kun oo qof ayaa gargaar cunto ka helay deegaanka loo yaqaano kilbeti ay colaaduhu saameeyeen wareegan mucaawimada cuntada ah ayaa lagu beegsanaya ilaa lix boqol iyo labaatan kun oo qof oo ku nool guud ahaan gobolka canfarta toddobaadyada soo socda dabcan waa tir aad iyo aad u badan laakiin waxaa leeyahay sababa isbiirsaday awgooda waxaa suurtagal ah in dadkaasi imika la beegsanayo aan badankoodu la gaarin ama intaasi ku dhow toddobada boqol ee kun ee kalabar oo keliya ay hay-adaha ama dadka iyagu ka shaqeeya arrimaha gargaarka ama baniaadanimadu ay gaaraan gobolka tigrey haddaanu eegno waxaa leeyahay dhankaasi isgaarsiinta magaarsiinta gargaarka iyo shidaalka ee lasoo marinayo tigreyga ayaa weli hakad ku jira iyadoo hay-adaha baniaadanimada ay si weyn u yareeyeen ama hakiyeen howlihii markaasi ee lagu badbaadinayay howlihii gurmadka ahaa howlihii dadku lagu gaarsiinaya cuntada biyaha dawooyinka nafaqooyinka caruurta iyo sidoo kale hooyooyinka kuwa umusha kuwa iyagu uur kale iyo si guud howlihii baniaadamada ayaa hakad ku jira ayaa leeyahay waa dhankaasi iyo tigrey haddii aan sidoo kale si eegno waxaa la leeyahay toddobaadkii lasoo dhaafay keliya qeyb aada u yar oo ka mid ah sideed boqol iyo toddobaatan kun oo qof ayaa loogu talagalay in ay helaan gargaar laakiin ilaa soddon iyo afar kun oo qof ayaa helay gargaar cunto tani waxaa ku jira saddex iyo labaatan kun oo qaxooti eriteriyana amaba kasoo jeeda dhankaas iyo dalka eriteria dhegeystayaal dhinaca wanaagsan ama dhinaca kale haddii aanu ku eegno amaana positive note haddii la dhaho saayidda caafimaadka iyo weliba nafaqaynta ayaa sii socota in loo daabulo ama loo duuliyo dhanka caasimada tigray ee makeel loo yaqaano ama maqeel iyada oo ilaa iyo boqol tan oo sahay ah ay soo gaartay isbuucii lasoo dhaafay ayaa leeyahay boqol tan dabcan waa tiro aad iyo aad u tiro badan halkaasi haddii aad eegto laakiin tan ayaa weli ah mid aada uga yar intii lagu qaadi karo kolonyo baabuur ayaa leeyahay intaa waxaa dheer shidaal la-aanta ayaa saameyn ku yeelanaysa gaarsiinta saadka ee caasimada tigray ee makeel loo yaqaano ee la geeyo qeybaha kale ee tigray maadaama aanu sheegnay in weli isku socodka iyo howlaha dhankaasi iyo gurmudka amaba wadooyinka gala ama ka baxa magaaladaasi ay xiran yihiin dadka ama hay-adaha sidoo kale kuwa ka shaqeeya arrimaha baniaadanimada ama dadka ka shaqeeya sabafalayaasha ah aysan u suurtagelaynin inay halkaasi galaan ama kasoo baxaan amaba maraan iyaga oo sita baabuurtooda wax haddaanu ka hadlayno waa dhankaasi iyo hawada ama diyaarado wax lagu geenayo amaba nafaqayn cunto waxyaabaha agabyada kale loo baahan yahay oo diyaarada oo kaliya lagu daabulayo waxaa leeyahay wadooyinka markay timaado in baabuur ay maraan aad iyo aad ay u dhib badan tahay ee wadooyinka intooda badan waa ay xiran yihiin halkaa sidoo kale saameynta labaad ee jirta ama halkaasi ka jirto ay tahay shidaal yarida ha- een, saamaysay sidoo kale maadaama shidaalkii uu go-ay ama shidaal uu halkaasi ka jirin baabuurtii ay iyaguna noqday mid kuwa ee, socodkoodu aad iyo aad u yaryahay goboladaasi aanu sheegayno etoobiya ee dad lagu qiyaasay boqol toddobaatan iyo shan kun oo qof ayaa hadda ka barakacay guryahooda abaarta awgeeda waa dhankaasi abaarta haddaanu eegno in ka badan waa geeska africa aanu eegaynaa dabcan xoogtii ugu dambeysay ee in ka badan hal dhibic shan milyan oo xoolo ah ayaa lagu qiyaasay in ay u dhinteen cunto iyo biyo la-aan waa dalka etoobiya one point five milyon ayaa lagu leeyahay ee waa dhanka iyo xoolaha ayaa iyagu lagu qiyaasayaa inay u dhinteen cunto iyo biyo la-aan waxaanu sidoo kale ka hadlaynaa waa deegaanka ee dowlad deegaanka soomaalida ee halkaasi iyaguna qeyb ka yihiin ee gobolada sida aadka ah ee abaaruhu u saameeyeen qaramada midoobay iyo weliba la howlgalayaasheeda ayaa kor u qaadaya gargaarka dadka ay dhibaatadu saameysay ayaa leeyahay iyaga oo buuxinaya jawaabta dowladda Eh, sidoo kale iyaga oo gaaraya in ka badan laba dhibic toddoba milyan oo dad oo markaasi gargaar cunto ah gaarsiinaya dhegeystayaal waa hay-adaha markaasi qaramada midoobay ama u n k bishii februaayo ama bishii labaad in ka badan boqol iyo labaatan metrik tan oo dawo iyo weliba sahay caafimaad ah ayaa loo diray deegaanada ee abaaruhu saameeyeen waxaana la qaybinaya ayaa leeyahay cunto daweyn sidoo kale loogu daweynayo nafaqa xumada caruurta inkasta oo deeqbixiyaashu caalamiga ah ay taageerayaan sidoo kale taageerada dhanka dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ama maamulada halkaasi ka jira etoobiya maalgelin dheeraada ayaa si deg deg ah loogu baahan yahay ayaa leeyahay iyadoo baahiyaha la filayo in ay sii kordhaan waa bilaha soo socda haddii aan jawigu isbedeli waayo ama wax laga qaban waayaba een, halkaasi abaaruhu ka jira abaara ayaa sidoo kale si ba-an u saameeyey dhankaasi iyo ee soomaaliya halkaas oo afar dhibic shan milyan oo qof ay saameeyeen ayaa la leeyahay ku dhowaad shan milyan oo qof iyo si guudba haddii aan raadno ay abaaruhu ku saameeyeen ee dalkaasi soomaaliya ee lix boqol iyo toddobaatan kun oo qofna ay ku barakaceen xaaladaha jira awgooda ama abaaruhu ji- ama abaaraha halkaasi ka jira awgooda waxaa ku barakacay ku dhowaad toddoba boqol oo kun oo qof dalka soomaaliya qaar ka mid ah meelaha ugu daran ee ay saameeyeen waxaa leeyahay qiimaha biyaha ayaa kor u kacay ilaa toddobaatan iyo laba boqolkiiba tan iyo bishii nofembar ama bishii koob iyo tobnaad ee sanadkii hore ayaana soo dhaafnay dhegeystayaal in ka badan hal dhibic afar milyan oo caruur ah ku dhowaad kala bar dadka soomaaliyeed ee ka yar ee shan qof waxay u badan tahay leeyahay inay soo food saartay nafaqa daro ba-an abaarta jirta awgeeda halkaasi qorshaha ka jawaabista arrimaha bani aadanimada ee dalka soomaaliya waxaa markaasi loo raadinayaa ku dhowaad hal dhibic shan bilyan oo doolar si loo caawiyo shan dhibic shan milyan oo qof oo ka mid ah soomaalida ugu nugul ayaa keliya waxaa leeyahay saddex dhibic saddex boqolkiiba la maalgeliyey bal eeg waxaa lagu leeyahay hal dhibic shan bilyan oo doolar ayaa dalka soomaaliya loo doonayey in lagu caawiyo oo hay-adaha iyo sidoo kale ay u doonayeen inay ugu guraan oo dalalka iyagu eh, markaasi s- eh, taakuleeya ay ku doonayeen laakiin keliya afartan iyo sideed milyan oo doolar ayaa loo ururiyey waa saddex boqolkiiba tiradii laga doonayey ama lacagihii laga doonayey si abaaruhu markaasi eh, dadka saameeyeen wax loogu qabto taasi oo micnaheedu tahay in dadka boqolkiiba saddex oo keliya laga gaarayo shan milyan oo qof ayaanu markaasi ka hadlaynaa ee dhegeystayaal ballankaasi iyo yuusuf ayaanu markaasi een, idinku wareejinayaa microfonka Ee, sidoo kale waxaanu eegi doonaa ama noo soo socdaa xaaladda ukraine aanu ogsoonnahay inay qeyb ka tahay maalmahan marka la sheego xaalad bani aadanimo xaalad eh, markaasi gargaar iyo wax la mid ah markaanu ka hadlayno iyaduna ay qeyb ka soo noqonayso markii hore etoobiya ayaanu sheegnay haddana eh, ukraine ayaanu eegi doonaa Eh, ballankaasi iyo yuusuf sidoo kale eh, haddii uu inoo eego xaaladii ugu dambe xurugtii ugu dambeysay dhanka iyo soomaaliya iyo arrimaha kale
waa hagaag idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysaneysaan dhegeystaan muscab ismaaciil iyo weliba waxyaalihii markaasi ugu dambeeyey ee qaramada midoobay ee dhanka xogta rasmiga markaas inala wadaagaya dhegeystayaal ee wadamada ay dhibaatada markaas imikan ay ka taagan tahay iyadoo qaramada midoobay imikan ay markaasi aada uga deeranayso xaaladaha kala duwan ee dunida markaasi ka kala dhacaya weliba qaaradda afrika oo imikan nolosha ay aada ugu sii adkaanayso bal intaana dhegeystayaal dhanka yuba saaka aan aadin dhanka xeryaha qaxootiyada dhadhaab tirada rasmiga ku jirta waxaa kala socota waqtigii markaasi la arooriyey tiradana waad maqli doontaan saaka laakiin marka hore iyo ogolada dhegeysan aan soo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka ah war farxad leh ayaa tale ayaa markaasi ku keentay adeega xawliga dheer ee foji atel haatan waxay sii xoojisay adeega foji oo aad markaasi ka dheysa muulada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu ku siinayaa adeegan dhegeyste oo ah mid fudud oo si wanaagsan aad u isticmaali karto haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso youtube-ka ma aha mid markaasi kaa go-aya mararkaa ma istaagayo haddaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibayo oo markaas mid kaa go-ayo oon markaas dhibaato dhegtaada iyo weliba indhahaad aysan qabinayn ma aha waayo mid ah culeys ma bahanba ilaan arrintaasi mar hore lagaha qabtiray markaas lagaa shaafiyey dhegeyst maanta ku biriqadka telefoonka casriga ee telo teg laanta kugu dhow ee tel sono qabso ee telafta ee foji snow waxaa markaas lagaa doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegayso dukaanka etel internetka ee telefoji wuxuu kaa caawinayaa inaad daawato waxyaabo badan oo markaas noloshaada kaa caawin karo sida inaad ka daawato xirfad oo aad ka barato sidoo kale caruurta waxay markaasi ka muraajaceysan karaan cashiradooda layliga ama cashirada markaasi looga soo dhibay dugsiyada iskuulada si markaasi ay muraajacada halkaasi toos ah iminka dunidan casriyooday ee digital ay caruurta u noqdaan dhegeysana soo waco noo sheeg waaad markaasi kaga faa'idaysatay adeega ee telefoji waxaad fursad u heli kartaa inaad guulaysato noqoto bal haddaba nala wadaag sida uu markaasi yahay adeega atel oo adiga markaasi telefoonkaada iminkan uu ku jiro waxaana markaasi kaa caawiyey oo sidoo kale wax badan oo dhibaato horaan markaasi ka haysatay iminkan ay isbeddel ay kugu keentay qeybaha dambe noogu sheegi doonta dhegeyste goormaa si wanaagsan aad uga faaidaysanaysaa adeega foji waa markaad leedahay telefoon casri ah maantaba soo iibso telefoonka hel qadka wanaagsan oo markaasi noloshaada isbedela ku keeni karta dhegeystan oo hubaal inaad markaasi wax badan noloshaada ka bedeli karo dhegeystan maantaba ku bir qadka telefoonka dhegeystayaal ama shirkada isgaarsiinta safaricom isgaarsiinta airtel si wax badan ee noloshaada isku bedesha dhegeystayaal waxyaala fara badan oo waxaa jira markaas in badan adiga dhibaato ka haysatay laakiin iminka lagaha qabtira dhegeystayaal haddaba xitaa markaad telefoonka soo qaadato qeybta markaasi aad soo qeybta markaasi aad soo qaadato qeybta dhegeystayaale qaybta youtube-ka wax badan ayuu markaasi kaa daafacaya wax badan ayaa markaasi ka baran kartaa kana ogaan kartaa dhegeystayaal waa qaybta qof waliba markaas aadku danaynaya uu markaas ku rajawan yahay dhegeystayaal maantaba wuxuu ku leeyahay haddii fursad u baahan tahay wax badan isbedela u baahan tahay qadka telefoonka ama ku bir shirkada isgaarsiinta airtel dhegeystayaal dhammaantiin mahadsanidin intaana markaasi waxyaalaha kala duwan ee qaramada midoobay sida hay-adda u n c r iyo hay-adda markaasi loo yaqaano n r c norwegian refugee council iyo sidoo kale hay-adda socdaalka adduunka i o m ta iyo hay-adda markaasi u n ocha intaan dhegeystayan aan gudagelin marka hore bal aan wax yar aan yara booqano dhankaasi iyo gobolka waqooyi bari ee kenya iyo sidoo kale xeryaha qaxootiyada dhadhaab waa qeybta markaasi xeryaha qaxootiyada dhadhaab laga bilaabo kow iyo soddonkii ayay dabcan bishi waa bishii aynu soo dha waa sanadka aynu soo dhaafnay dhegeystayaal ee novembar sanadkii tegay labada kun koob iyo labaatanka waxaa markaasi la diiwaangeliyey wadarta markaasi dhan ee dadka halkaasi ku noqon ku dhaqan ama ku nool xeryaha qaxootiyada dhadhaab sida dabcan aan kaakumaasan ku jirin waxaa lagu qiyaasay laba boqol labaatan iyo sideed kun saddex boqol iyo sideed qaxooti ah oo asalkooda markaasi yihiin soomaali oosan ku jirin kuwa etoobiya kuwa dabcan kuwa koonfurta sudan loo yaqaano ayaa markaasi ku nool xeryaha qaxootiyada dhadhaab dhagaxle iyo xagardheere iyo sidoo kale ifo inta badan qaxootigeeda ayaa markaasi kasoo qaxay dalalkii ama wadanka soomaaliya ay ka yimaadeen sababo la xiriira colaado waxaana hadda lagu dabcan lagu hayaa cadaadis ah in ay markaasi ku laabtaan dalkii ay ka yimaadeen sida horaan qaramada midoobay markaasi ay dowladda waddankani kenya ay ku saartay cadaadiska inay wax badan ka bedesho si kastaba ahaatee natiijooyinka kasoo baxay dabcan qiimeynta ujeedooyinka labada kun sagaal iyo tobankii ayaa muujinaysa in qaxooti badan ay ku sugnaa dhadhaab aysan markaasi helin ama heli karin macluumaadka ku saabsan meelaha ay ku laaban karaan ama meelaha markaasi noloshooda ay ku ammaansan karaan ama ay dib ugu laaban karaan kuna degi karaan waxaa intaasi si dheer natiijooyinka ka soo baxay qiimeynta oktoobar labada kun iyo labaatankii in baahida dhinacyada badan leh ay markaasi ay aad u saameeyeen waxaa loo yaqaanay ugu magacdaneen rich dabcan iyo norwegian refugee council n r c waxay markaasi muujiyeen in macluumaad la-aan guud ahaan ku saabsan helitaanka adeegyada muhiimka ah ee dhadhaab sida markaasi in loo codsado ama in la cusub warqadaha dhalashada halka waa warqadaha dhalashada ee caruurta in markaasi aad ugu adkaatay oo markaasi qeyb ka ahayd adeegyada muhiimka oo dhibaatada kaga haysta qeybta dhadhaab riyaha qaxoojida dadka ku nool halka helitaanka adeegyada kale ee nafaqeynta iyo sidoo kale in la helo fariimaha markaasi dabcan dhiirigelinta ee nadaafadda ee weliba dadka ku dhaqan xeryada qaxoojida oo markaasi u eg kuwa markaasi dabcan xero ahaan ku jira oo markaasi aan helin xuquuqdii ay ku socdaali lahaayeen iyadoo markaasi ku noqonayso in warqadaha ay qaataan iyo helitaanka oo sidoo kale ku adkaada warqadahaasi waqti fara badan qaato iyadoo aan la heli karin macluumaad ku filan quseeyo qaxootiyada qaar iyo weliba xubnaha bulshada martida loo yahay ee markaasi aada ugu nugul inay sidoo kale ku tiirsan yihiin qaxootiyada waxyaalaha markaasi kasoo go-o ama waxyaalaha markaasi u qoodeyso hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiyada new hene c r ayaa dadka kale deegaanka ku tiirsan yihiin in helitaan kale ay usii dheer markaasi ay ka helaan martida dadka loo yahay ayaa loola jeedaaye inay markaasi waayaan helitaankii adeegyada haddii markaasi ay noqoto in ay markaasi dib ugu laabtaan wadanka soomaaliya dadka qaxootida ku nool xeriyinka qaxootida horaana soo sheegnay saddex xero la-aanteeda macluumaadka la xidhiira xuquuqda sharciga iyo weliba habka markaasi diiwaangelinta helitaanka adeegyada waxay markaasi noqdeen caqabad oo ayn markaasi la heli karin sida markaasi ay ku sheegeen rich iyo sidoo kale n r c jiilayaasha dabcan kala duwan ama jiilayaasha ama jiilka markaasi kala duwan barnaamijyada markaasi ku filan ayaa markaas xerooyinka qaxootiyada ay markaasi isticmaalaan habka isku dhaf ahaan ee weliba faafitaanka macluumaadka ay markaasi ay arooriyaan jawaab celinta bulshada ayaa markaasi dhinacyada kala duwan loogu qeexay in markaasi isku hadal ay yihiin oo keliya laakiin markii laga soo tago dhanka waxbarashada ayay markaasi tayo wanaagsan ay kaga haystaan oo caruurta markaasi ku mashquulsan yihiin iskuullada hoose dhexe ee secondariga ee primariga si macluumaad si markaas wax ay u bartaan waa hay-adda qaabka markaasi kaga turjumayso taasoo ku sheegtay in aysan ka jirin qeybta waddanka soomaaliya waxbarasho heerkeeda sida kan marka lagu tilmaamo waddankani kenya sida ay ku sheegto warbixinta waxaa markaasi sheegaya laakiin jawaabaha kale in ay markaasi u baahan yihiin dabcan qaabka markaasi biniaadinimada loola isticmaalo ama loola dhaqmo in markaasi halkay ku nool yihiin martina ku yihiin in ay kaga shaqeeyaan hay-adaha u qaabilsan qaxootida yuhane c r iyo dowladda dalkani kenya waxay markaasi bulshooyinka heryaha qaxootida ku dhawaaqayaan kuna sheegi yihiin afkooda si buuxda ugu dhawaaqayaan inay rabaan in markaasi daha imikan ama sidoo kale xerada ay ku jiraan laga fiido si ay ula noqdaan bulshooyinka sidoo kalena isdhexgal xoogan uga sameeyaan sida markaasi u qeexayo ama qaabka markaasi u degsan qeybta geneva ee markaasi ay dhigaysay xuquuqda markaasi qofka uu leeyahay ee bini aadanka ama qofka uu leeyahay qaxootiga inay kaga duwan tahay in markaasi uu xayirnaado isagoo noloshiisa waxyaalo fara badan ka bedeli karo deegaanka ama halkuu markaasi qaxootigu ku yahay isagoo warqadaha qaxootinimada qaadanaya dhegeystayaal arrimahaas ayaan kaga hadlayna dhegeystayaal warkii ayaa la gaaray dhegeystayaal qodobadaasi ee qaramada midoobey soo saartay weliba warbixintii markaasi u dambeysay tirada ugu dambeysay ee lasoo saaray dadka qaxootida ee ku nool dalka kenya sida dhagaxle iyo xagardheera iyo ifo inkastoo ay ka baxsan tahay kakuma halkaasoo la sheegay in ay sidoo kale ka sugnayn soomaali oo keliya laakiin qowmiyado kala duwan ay ku dhaqan yihiin sida markaasi oromada etoobiyaanka iyo sidoo kale kuwa koonfurta suudaan ka soo jeedo iyo soomaali dhammaan ay ku wada sukan yihiin laakiin boqolkiiba sagaashan ayaa lagu tilmaamayaa in ay dhagaxley iyo xagardheere iyo ifo ay dhammaan ku wada nool yihiin soomaali tiradana markaasay ku sheegtay guud waa wadarta guuda laba boqol labaatan iyo sideed kun saddex boqol iyo sideed tiradii ugu dambeysay ee qaramada midoobey ay soo saartay dhegeystayaal ay iskala kaashadeen hayda rich iyo sidoo kale norwegian refugee council ama n r c hay-adda loo yaqaana dhegeystayaal waxyaala fara badan ayaa markaasi hay-adda qoreysa qeybaha dambe ayaa markaasi xogteeda kusoo koobi doona in yar oo kooban kadiba waxyaala kale ayaan sii gudageli doonaa hadduu ee bahraali ka noqdo intaan dhegeystaan muscab aan ku wareejinin marka hore bal aan soo qabto dhegeystayaal ama ii ogolada in aan markaas warbixinta koobneed qaramada midoobey ee rich iyo sidoo kale n r c aan soo kooba dhegeystayaal waxaana markaas halkan ay kaga hadlaysa saaka aada looga hadlay oo markaas hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiyada unhcr way rabtaa in markaas i qiimeyso ee sidoo kale iswaafajiso dariiqyada markaas qaabka ugu wanaagsan ee markaas laisku waafajin karo sidoo kalena dhexgalka xoogan ee markaas looga wada shaqeyn karo iyadoo markaas fursadahan loo marayo hay-adda markaas waa loo marayo dowladda dalkani kenya si markaas looga fogaado isku dabcan looga helo raalli hadwa si markaas loo helo isku duubni markaasi ka dhalan karto markaasi isdhexgal xoogan waxaana xubinta markaasi fulinta sheegaysa in xiriirka bulshooyinka ay qeyb markaasi ka tahay sida kuwa markaasi ku dhaqan gobolka waqooyi bari countiga gaarisa si loo taageero c w c si ay u hubiso qadka markaas isgaarsiinta iyo wanaajinta fahamka ka dhex jira waxaa dabcan loola jeedaa qadka isgaarsiinta yacni isdhexgalka xoogan iyo weliba iskaashiga ee wada shaqeynta markaasi ka dhexin karto labada dabcan dadka qaxootida ee markaasi ku nool dabcan xerooyinka qaxootida saddexda saddexda markaasi xerye ee dhadhaab ee markaasi sheegaysaa inay tahay mid markaasi kaga turjumayso biniaadinimada farqiga markaasi macluumaadka dadka xerada ku dhaqan ay u helayaan sidoo kalena ay kaga turjumayso sida hay-ada qaramada midoobey ay ku sheegayso weliba kuwa n r c rich iyadoo markaas ka wada shaqeyn karayso ama sheenayso shaqeynta dhow eela leh n r c iyo c w c ayaa markaasi dhadhaab ku sameysay qiimeyn baahiyada markaasi macluumaadka ee dadka ay aadka u dareemayaan ee laga soo xigtay agosto labada kun iyo koob iyo labaatankii bishii sideedaad ee sanadkaynu soo dhaafnay qiimeyntaasi waqti dheer qaadatay ayaa markaas dhinacyo fara badan kaga qaateen iyadoo dadkii aysan helin macluumaadkii waxyaalihii markaasi tayayntii waxyaalaha as-aasiga u ahaa waqtiyadii markaasi hore ay heli jireen in iminkan aysan heli karin ama aysan helin waxay markaasi ka sheegeen inay dabcan go-doon xoogan ay galeen sidoo kalena baahiyada ay aada usii badanayso ayna qaarkood ku laabteen wadanka soomaaliya halka ee mar kalena dib usoo laabteen waxay hay-adda qaramada midoobe sheegaysaa inay taasi u baahan tahay in waa daryeel xoogan loogu sameeyo si ay noloshooda u kaafiyaan dadka xeriyooyinka qaxootida ku dhaqan tirada markaas ay soo sheegtay ayaa lagu kala ogaaday inay yihiin oo keliya soomaali halka inay ku dhaqan yihiin tiradoodana ay gaarayso ilaa iyo laba boqol labaatan iyo sideed kun saddex boqol iyo sideed qaxooti ah oo asalkoodana yihiin kuwa soomaaliya kasoo jeeda dhegeystayaal sida warbixinta ay sheegayso waana qeybaha dhagaxaley xagardheer iyo ifo warbixinta waad akhrisan kartaa dhegeystayaal waxaan soo qabta dhegeystaha mid ka mid adeega qeybta barnaamijka ah dhegeystayaal waana shirkadda fagin plus fagin plus waxay halkan markaasi u sheegaysaa dadkeeda ama macaamiisha in markaasi daawadan waxaana fara badan qofka ay ka caawin karto kana dhisi karto dhegeystayaal hadda aad markaasi xanuuno kala duwanaa leedahay ama jilba xanuun aad qabto dhabar xanuun aad qabto murqa xanuun aad qabto mase adiga cagarbar aad leedahay daal iyo weliba xubno xanuun hawelwelin xalku waa saliida fagin plus fagin plus mid markaasi ku caawin karto wax welibana kaa bedeli karto noloshaada dhegeystayaal waa saliida caawinayso dhammaan odayaasha sidoo kalena wax badan in odayaasha ay ka qaylinayaan xubnaha jirkooda sida markaasi jilbaha dhabar xanuunka murqaha dhammaan waayeelanimad dabcan ka dawamaato owgiis fagin plus waa saliid xubno markaasi laga sameeyey xabasowda qoorfe iyo heel iyo weliba daawooyin kale saliidda fagin plus waa fagin plus waa dabiici waxaana ansixisay laanta dowladda oo xaqiijinta tayada ah badeecooyinka keps waxaana soo saartay harplat limited oo fadhigeedu yahay magaalada mombasa virgin plus waa daawo la ysku hadlayn karo taasoo kaa caawinayso murqa xanuunka jilba xanuunka dadka weyn iyo dadka yararba luga bararka hablaha uurka leh dhabar xanuunka dadka waaweyn kalagoysyada neerfaha dhabarka iyo weliba lafaha waxay sidoo kale dejisaa bararka ee qofka uu aada u bararayo virgin plus waxaa laga heli karaa sida h k l global cosmetic sasa moll dabcan moy avenue dukaanka lix iyo labaatanaad crescent medical aid pharmacy next to jamiamos waa jamiamol dhegeystayaal farmazol chemis south opposite masjid nuur sidoo kale xalane pharmacy isli jam street ayuu ku yaalaa raha leo beauty and cosmetic waa dukaanka madiina mol ku yaala oo lambarkiisana yahay kow iyo labaatan fatima bredols mogoya south halka house of olive dabcan dhanka wadada lixaad ee islii ee ku taalo dhegeystayaal dhanka masaajidka wadada lixaad ee six street dhegeystayaal wixii faahfaahin fadlan kala xiriir eber toddoba eber lix saddex afar shan sagaal saddex saddex haddana marka mar kale kugu celi waa eber toddoba eber lix saddex afar shan sagaal saddex saddex dhegeystayaal nasoo wac oo noo sheeg maxaad markaasi ku turtay oo aad kaga faa'iisayay dhegeystayaal ama aada rabi lahayd inaad ku qabsato
hagaag ee halkaas haddaan uga gudubno ee qadar adeega ganacsiga yuusuf inoo soo qabanayay bal aan kusii soconno barnaamijka ee hogaanka arrimaha qaxootiga gargaarka iyo baniaadanimada dhegeystayaal waxaanu ku eegeynaa xoogtii ugu dambeysay warbixinadii ugu dambeeyey sidoo kale ee tiradii ugu dambeysay ee ka dhanka ama ku saabsan ee si guud caalamka oo dhan ayaanu ku eegeynaa dhegeystayaal ee dhankaasi iyo ukraine haddii aan soo qabto iyadoon ogsoonnahay in halkaasi uu ka jiro iminka dagaal ama colaadii ka jirto dalkaasi ukraine oo udhexeeya wadankaas iyo dalka ruushka oo iminka in ka badan labaatan maalmood halkaasi uu ka jiro xaaladda ukraine ayaa si xawli a waxaa leeyahay usii xumaanaysa waxaana ku hareereysan magaalooyin ay ku jiraan colaado joogto ah sida magaalada mariupol ee beriga ayaa ah kuwa walaaca ugu badan ku haya asxaabta dhankaasi arrimaha bani-aadnimada ka shaqeynaya ayay warbixintu leedahay magaaladaasi aanu soo sheegnay maripol dadka rayidka ah ee ku goodoonsanaya wax leeyahay waxa ay wajahayaan cunto yari sidoo kale biyo la-aan ay wajahayaan daawo ay u baahan yihiin waxyaabaha kale asaasiga ah ee nolosha halisgelinah ay sidoo kale u baahan yihiin ayaa leeyahay dhinacyada isu haya ama ishaya waa in ay u hogaansamaan sharciga caalamiga hayaalyiri iyo sidoo kale mabaadi'da asaasiga ah ee ilaalinaya nafta iyo weliba sharafta aadanaha isticmaalka waa hubka walxaha qarxa ee meelaha magaalooyinka ah gaar ahaan kuwa leh saameynta baaxadda leh waxay xambaarsan tahay ayaa leeyahay khatar sare oo saameyn aan kala sooc lahayn inta badan ama waa inta badan waxaa laleeyahay kun toddoba boqol kow iyo lixdanka khasaaraha dadka rayidka soo gaaray ee markaasi la diiwaangeliyey amaba ay diiwaangelisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka ee loo yaqaano o h c h r oo ay ku jiraan lix boqol lix iyo soddon dhimasho ah waa markaa laga soo bilaabo tan iyo intii ku joogtay bishin bishan dhexdeeda saddex iyo tobankeedii haddaan si kale u dhigo oo laleeyahay ku dhawaad toddoba boqol oo dhimashada walow tan ay ahayn rasmi oo cadadku intaasi ay ka badan karaan ayaa leeyahay waxay dhaceen markii magaalooyinka iyo caasimadaha lagu weeraray duqeyn dhanka cirka ama gantaala madaafiic iyo sidoo kale waxyaaba la mid ah ay kusoo hoobteen magaalooyinka aynu ka hadlayno dabcan waa waa waxaa leeyahay dhibaatada ugu weyn ama dhimashada ugu weynba waxay imaanaysaa ama dadku ay kasoo gaaraysaa dadka rayidka markii gantaalo madaafiic sidoo kale duqeyn dhanka cirka ah ee lala beegsado goobaha ay ku sugan yihiin ama goobaha rayidka aba ee dagaalada halkaasi ka socda sida ay sheegayso hay-adda qaramada midoobay dhanka kale in ka badan waxaa leeyahay laba dhibic sideed milyan oo qof ayaa kasoo gudbay xuduudaha caalamiga ah ee ukraine sida uu sheegay xafiiska hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r qaramada midoobay iyo weliba kuwa la howlgala ama la howlgalayaasheeda dhanka iyo arrimaha baniaadnimada waxa ay sii wadaan ayaa leeyahay inay kor u qaadaan wax ka qabashada naf badbaadinta waa dalkaasi oo dhan waxayna gaareen ilaa iyo lix boqol oo kun oo qof oo haysta nooc ka mid ah gargaarka baniaadnimada ee dalkaasi ukraine ilaa iyo hadda ka socda walow tirada ay intaasi aada oga badan tahay laakiinse waxay leeyihiin inta kalaankeena ayaanu gaaraynaa hay-adaha kaalmada waxaa sidoo kale ka mid ah in cunto la gaarsiiyo sidoo kale hooy amaba waxaa loo yaqaana kuwa kumeelgaarka ama teendhooyinka bustayaal sidoo kale sahay caafimaad ayaa qeyb ka ah waxaa la filayaa in dad badan oo kale la gaarsiiyo maalmaha soo socda iyadoo la eegaya baaxadda sidoo kale howlaha dhankaasi baniaadnimada ay wadaan hay-adaha samafalka iyo kuwa la shaqeeya ee dhegeystayaal waa sidaa warbixinta sidoo kale ay sheegayso caqabada ugu weyn ee dhanka arrimaha baniaadinimada ayaa ah sidii loo heli lahaa waa goob am nabdoon meelaha markaasi dagaaladu ay ka socdaan ilaa iyo hadda laga bilaabo waxaa leeyahay maalmihii lasoo dhaafay laga soo bilaabay deeqbixiyaashu waxa ay soo sheegeen amaba ay leeyihiin laba boqol iyo sagaal iyo toban milyan ayaa loogu talagalay barnaamijka maalgelinta codsiga flash ukraine sanadka labada kun labaiyo labaatanka marka la barbar dhigo boqol sagaal iyo labaatan milyan oo markaasi jimcihii lasoo dhaafay taasoo bixisay caymis dhan waa toban iyo sagaal boqolkiiba hay-adaha arrimaha bani-aadanimadan dhegeystayaal ayaa si qoto dheer uga walaacsanaya leeyahay sidoo kale khasaaraha aadanaha ee dagaalkani iyo dhibaatada bani-aadanimo ama dhankaasi arrimaha bani-aadamka ee ka dhalanaya dagaalka ruushka iyo weliba ukraine balse saameynta ugu weyn ukraine ay soo gaarayso maadaama dalkeeda ama dhulkeeda iyo meesha goobaha rayidka lagu dagaalamayo malaayiin qof oo ku nool ukraine ayaa ka qaxay guryahoodii labadii toddobaad ee u dambeeyey waa malaayiin qof waxayna markaasi u baahan yihiin gargaar ayaa leeyahay waxay u baahan yihiin goobo markaasi ay loogu fidiyo gargaar amaba haddii ahaan lahayd teendhooyin haddii ahaan lahayd cunto hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan dhanka iyo qaxootiga unhcr ayaa ku qiyaasay in hal dhibic sagaal milyan oo qof ay ilaa iyo hadda ka barakaceen gudaha dalka intooda badan waxa ay ku sugan yihiin ayaa leeyahay galbeedka iyo waqooyi galbeed oo ay ku nool yihiin amaba ay kaliyihiinba haddii aan kala sheegno shan boqol oo qof ama shan boqol oo kun oo qof waa nus milyan qof oo ka barakacay magaalada zakarbaska halka saddex boqol siddeetan iyo toddoba kun oo qof ay ka barakaceen magaalada leviska iyo qiyaastii boqol iyo toddobaatan kun oo qof oo ku nool gobolka volinska dhegeystayaal hay-adda u n h c r ayaa sidoo kale sheegtay in hadda ay jiraan in ka badan laba dhibic shan milyan oo qof oo kasoo gudbay xuduudaha caalamiga ah ee ukraine xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqul aadanaha ee o h c h r ayaa sheegaya in intii u dhexaysay afar iyo labaatankii bishii labaad ama bishiana soo dhaafnay iyo tobankii bishan maarso waa muddo ku dhowaad afar iyo toban maalmooda dhammaadkii maalintaasi kun boqol kun shan boqol afartan iyo lix dhaawac rayida la diiwaangeliyey ay ku jiraan in ka badan lix boqol oo dhimasho ah sidii horey loo sheegayna tirada dhabta ahi aada ay uga badan tahay leeyahay ama uga badan kartaaba sida la xaqiijiyey khasaaraha lasoo sheegay ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa dhankiisa waxa uu sheegayaa in tan iyo afar iyo labaatankii bishii labaad ama bishiianu soo dhaafnay ay dhaceen sagaal iyo labaatan weeraro oo saameeyey xarumaha caafimaadka weeraradaasi ma soddonka ku dhow waxaa lagu qaaday goobaha caafimaadka sidoo kale shaqaalaha caafimaadka ayaa lagu qaaday ambalaasyada ama baabuurta gurmadka deg dega ah ayaa iyaguna ka mid ahaa kuwa la bartilmaamsaday sida warbixintu ay sheegayso goobaha sidoo kale goobaha caafimaadka shaqaalaha caafimaadka iyo gaadiidka caafimaadka waxaa leeyahay waa in had iyo jeer la ixtiraamo laguna ilaaliyo dagaalka ayaa la leeyahay waxaana markaasi warbixinada ay sheegayaan in beriga ilaa lix boqol iyo konton kun oo qof oo ku nool gobolka loo yaqaano doneska iyo ilaa iyo afartan kun oo qof oo ku nool gobolka loo yaqaano ludanska aysan helin wax biyo ah dalka ukraine ayaanu ka hadlaynaa dhegeystayaal magaalada mariope ee doneska waxaa leeyahay biyo nadiifa oo la cabo ayaa si deg dega loogu baahan yahay oo halkaasi wax biyo nadiifa kama jiraan magaalada kharviv goobaha lagu kariyo rootiga ayaa la sheegaya inay kordhiyeen wax soo saarkooda iyadoo maalintii la sameeyo in ka badan shan iyo toban metrictan waa soddon kun oo rooti ah maalin walba halkaasi lagu duba ayaa leeyahay waxaana ka faa'iidaysanaya lixdan kun oo qof waxaa laga hadlayo waa rooti oo cunooyinkii kale dabcan waxaa la leeyahay rootiga ayaa ugu fudud maadaama haraka la heli karo haraka la dubi karo dadkuna ay xilli kasta isticmaali karaan iyagoo socda iyagoo fadhiya iyagoo ordaya ay cuni karayaan ilaa hadda in ka badan shan boqol oo kun ama nus milyan oo qof ayaa waxaa gaaray qaramada midoobay iyo weliba hay-adaha la howlgala ama la howlgalayaashooda nooc ka mid ah gargaar bani aadanimo oo walba ee dalkaasi ukraine lagu gaarsiiyey oo ay ku jiraan cunto naf lagu badbaadinayo hooy bustayaal sidoo kale dhanka iyo sahay caafimaad ayaa ka mid ah waxyaabaha la gaarsiinayo dadkaasi haddii gargaarka dhankan arrimaha baniaadnimada lasugu leeyahay qaramada midoobay iyo weliba la howlgalayaasheeda ayaa lagu wadaa in ay gaaraan tiro aada u badan marka loo eego baaxadda iyo weliba waa baaxadda howlgalka dhankaasi iyo arrimahani ee la dirayo hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaa sheegaysa in sagaalkii bishan ay gaarsiisay siddeetan iyo shan mitrig taan oo gargaar baniaadanimaha xarumaha markaasi qaabilaada iyo gaadiidka ee venesia ee bartamaha ukraine taasoo martigelinaysa dadka ka soo cararay colaadaha bariga ee dalkaasi ukraine dhegeystayaal dabcan waa xoogtii ugu dambeysay warbixinadii ugu dambeeyay halkaasi kasoo baxayaan ee dagaalka halkaasi ka socda dadka ku barakacay sidoo kale dadka dhimashada dadka waxyeeladu kasoo gaartay iyadoo laleeyahay iminka dadka intooda badan guryahoodu waa ay ka qaxiyeen labadii isbuuc ee lasoo dhaafay qaxooti ay ugu badan yihiin waa dad iminka u baahan oo hay-adihii ka sugaya gargaar oo doonaya in cunto biyo sidoo kale daweyn sidoo kale waxyaabihii agabkii ay markaasi dhaxanta isaga celin lahaayeen haddii ahaan lahayd dadka teendhooyinka iyo waxyaabaha lamidka dad sugaya ayaa halkaasi warbixintu ay sheegaysa dhegeystayaal waana iminka dad laleeyahay waa waxaa loo qaybinayaa cunooyinkaasi sidoo kalena gargaarka dhanka iyo ka sugaya wadamada kale oo waxaa loo furay codsi ama waxaa loo yaqaano flash kaasi oo lagu doonayo in wadamada kuwa iyagu awoodda leh dhaqaalaha ku hormare ay kusoo taakulayaan lacagaha kusoo taraan hay-adaha si markaasi dadkan ay wax ugu taraan iyaguna iyadoo aan ogsoonnahay in markii loo barbardhigo dalalkii kale ee iyagu arrimaha dhankaas iyo bani-aadanimada ka shaqaynayay iminka indhahooda ay ku jeedsadeen dalka ukraine oo wadamo badan oo iyagu arrimaha gargaarka iyo bani-aadanimada u baahnaa waxaa leeyahay dhankaasi laga joodsaday inta badanna iminka isha lagu wadahayo xiisadaasi iyo barakacaasi halka ka jiro intaan yuusuf ku wareejinin haddii aan soo qabto dhanka iyo yeman warbixin ku saabsan xiisada gaajada ee yeman waxaa leeyahay ee awal baba'nayd ayaa qarka u saaran masiibo qaran oo toosa iyada oo toddoba iyo toban dhibic afar milyan oo qof ay hadda u baahan yihiin gargaar cunto iyo weliba qayb sii kordhaysa oo dadka ka mid ah oo la tacaalaysaa heerar gaajo oo deg deg ah hay-adaha qaramada midoobay ayaana sidaasi ka digaya iminka waxaa leeyahay waa heerka gaajada markii la eego halkaasi ka taagan waa dalka yemane ee awalba ba'neyd waan ogsoonahay in awalba dalkani gaajadan iyo colaaduhu ka jireen oo ku tiirsanayd dadka intooda badan ku tiirsanaa gargaarka hay-adaha uga imaanaya iminka musiiba aada iyo aada u daran aada iyo aada u ba-an oo toosa inay ka dhalanayso xaaladda waxaa leeyahay arrimaha baniaadamnimada ama bani-aadanimo ee dalkaasi ayaa qarka u saaran inay kasii xumaato waa intaa u dhexaysa bisha lixaad ilaa bisha laba iyo tobanaad ee sanadkani aanu ku guda jirno juun ilaa iyo december iyadoo tirada dadka laga yaabo inay awoodi waayaan in ay daboolaan baahidooda cunto ee ugu yar ee yeman ay suurtagal tahay inay gaarto rikoor ah toban iyo sagaal milyan iminka waxaa lagu leeyahay toddoba iyo toban dhibic shan milyan ayay marayaan dadka iyagu aan awoodin inay wax helaan dadka iyagu gacmaha taagtay dadka doonaya in loo gargaaro mar walba sugaya waxyaabahaasi laakiin inta udhexayso lixdaasi bilood ee aanu sheegnay waa juun bisha lixaad ilaa bisha labiyo tobanaad dabcan tiradu way sii kordhaysaa oo labaatan milyan ayay qarka u saaran tahay waana rikoor adduunka oo dhan aan laga arag ayay hay-addu ama warbixintu leedahay cunnada iyo sidoo kale hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan beeraha ee fao hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan cunnada adduunka w f p iyo sidoo kale unisef ayaa heegan gelisay ama heegan la geliyey kadib markii la sii daayey falanqayn cusub oo lagu magacdaray i p c oo ku saabsan dalkaasi yemen dabcan usbuucii aanu soo dhaafnay maalmo ka hor ee falanqeyntaasi lasii daayay waa xoogta ugu dambeysay ee lasoo ururiyey iyo qiimeyntii la sameeyey markaasi kadibna hay-adahan heegan sare ayay gelayaan ayaa leeyahay iminka islamar ahaantaana hal dhibic lix milyan oo qof oo dheeri ah oo dalkaasi ku nool ayaa la filayaa inay ku dhacaan heerar gaajo oo deg deg ah taasoo wadarta guud ka dhigaysa toddoba dhibic saddex milyan oo qof waa dhammaadka sanadka ay hay-addu intaasi raacisay warbixinta i p c waxay sidoo kale muujinaysaa heerka nafaqa xumada ba-an ee joogtada ah ee caruurta da-doodu ka yar tahay shanta sano waa dalka yeman guud ahaan yeman laba dhibic laba milyan oo caruur ah ayaa ay hayso nafaqa darro ba-an oo ay ku jiraan in ka badan nus milyan caruur ah oo ay markaasi soo food saartay nafaqo xumo ba-an xaalad nafgooyo ah oo sidaa warbixinta sidoo kale ay tabaaxayso dhegeystayaal intaa waxaa dheer ayaa leeyahay ku dhowaad hal dhibic saddex milyan oo hooyooyin uur leh ama kalkaalisooyin ah ayaa iyaguna haysa nafaqa xumo ba-aan dabcan dadka sida aadka looga degayo sida aadka isha loogu hayo caruurta yaryar iyo sidoo kale hooyooyinka ayaa ka mid ah colaadaha ayaa weli ah sababta asaasiga ah ee gaajada yeman ayaa leeyahay colaada halkaasi ka jirta waa basic of the waxaa leeyahay gaajada waxaasi waxyaabaha asaasiga ugu ah ay leedahay warbixinta dhibaatada dhaqaale sidoo kale ayaa qayb ka ah wax soo saarka iska horimaadka iyo weliba qiimo dhaca lacagta ee halkaasi lacagta halkaasi qiimaheedu oo aada u hooseeya ayaa ku riixay waxaa leeyahay in qiimaha sidoo kale cuntada ee sanadkii hore oo sar u kacay waxaa sidoo kale leeyahay maalmihii lasoo dhaafay xaaladuu aad ay usii darayaan waa inta dagaalka ukraine uu bilowday maadaama soddon boqolkiiba waxyaabaha la keeno dalkaasi ee yeman uu ka yimaanayay ama uu soo mariyey dalka ukraine ayaa leeyahay maxadka ukraine ma habadeeda amaba dhulkeeda sidaas awgeedna maadaama iminkii waxyaabihii iyo howlihii iyo isku socodkii ay xirmeen waxaa leeyahay qiimihii sare ayuu u kacay oo dalkii yeman dadkii dhibaataysanaa waa ay kusii laba jibaanmeen cuntadii ay yaaraatay intii la haystayna qiimahaadii ayaa sare u kacay ay warbixintu leedahay dhegeystayaal waxaa wagtii ugu dambeysay sidoo kale ee dalkaasi yeman ee lasoo shaaciyey waxaanu sidoo kale la leeyahay xaalad bani aadinimo oo aad iyo aad u ba-an ama aad iyo aad u daran ee halkaasi ka dhici karta haddii aan waxba laga qabanin maalmaha soo socda sanada bilaha soo socda asbuucyada soo socda sidoo kale sanadaha soo socda oo hay-adihii iyagu taakuleen jiray dalalkii deeqiqa bixin jiray ay iyagu wax ka qaban waayaan dhegeystayaal waana warbixinta iminka ugu dambeysay aanu eegayno iyadoona ogsoonahay sanadkan in markaasi dalal badan isha lagu hayo oo laleeyahay dadka u baahanaya gargaarka sidoo kale waxyaabaha markaasi haddii ahaan lahayd in la taakuleeyo ay aada u badanayso dalalka afghanistan sidoo kale etoobiya ayaa qeyb ka ah amaba iminka haddaanu eegno wadamada sida aadka isha loogu hayo oo xaaladaha bini-aadanimada ay aada u daran tahay si guud caalamka kow afghanistan ayaa isha lagu haya oo xaaladaha ugu daran sidoo kale northern etoobiya waqooyiga etoobiya dhegeystayaal oo aanu kasoo hadalnay warbixinta ugu horeysay ee barnaamijka aanu ku eegnay ayaa iyaduna qeyb ka ah waa meelaha adduunka oo dhan iminka isha lagu hayo hay-adaha gargaarka ay isha ku hayaan ee mar walba laleeyahay waa in la taakuleeyo waa in wax laga qabto ukraine ayaa ah sidoo kale meesha saddexaad ee iyaduna isha lagu haye ee loo wada jeedsaday iyadoo aan ogsoonahay in dalalka ugu badan ee deeqaha bixinayo amaba caawinayo si gaara hay-adda loo yaqaano ocha wax siiyo ay ka mid yihiin sweden jarmalka sidoo kale norway ayaa ka mid ah denmark ayaa ka mid ah sidoo kale canada ayaa ka mid ah kuwa iyagu lacagaha ugu badan ee taakuleynta caawimaada ee dalalkaasi aanu soo sheegnay ku caawinaya una soo marinaya hay-adda ocha dhegeystayaal
hagaag dhegeystayaal idaacadda star f m xogta gobolka waqooyi bari arrimaha gargaarka iyo biniaadinimadii qaxootiyadan ku guda jirnaa dhegeystayaal waxaa soo maqasheen dhanka afghanistan etoobiya iyo yemen howlahaasoo dhan ayaa soo maqasheen bal iminka dhanka soomaaliya weli waxaa markaasi laga deyrinaya dhibaatada markaasi iyo xaaladaha cusub ee dhanka abaaruhu dhegeystayaal weli ee ka taagan iyadoo markaasi lacaga aad u tiro badan loo qoondayey lacaga markaas maskax gal ahayn kuwaas la doonayo in wax badan markaasi laga qabto isbedelkana markaasi lagu dhaqaaqo sanadkan gudihiisa dhegeystayaal laakiin macluumaadka halkan warbixinta markaasi kuwa gurmadka ee loo yaqaano the drought emergency soomaaliya waxay halkan leedahay gurmadka abaaraha soomaaliya markaas iminkan sii kordhay oo waxaa markaasi qiyaastiba iminkan ay sii marayaan muscab uu leeyahay afar dhibic saddex milyan oo qof oo hadda markaas ay saamaysay marka la barbar laisku barbardhigo labada kun koob iyo labaatankii saddex dhibic laba hadda waxaa leeyahay hal milyan iyo hal waa dabcan hal dhibic hal milyan oo qof ayaa markaasi ku darsantay tirada markaasi bisha aynu soo dhaafnay raalli hadda waa sanadka aynu soo dhaafnay ee december labada kun koob iyo labaatanka tirada dadka ee ku barakacay abaartu ayaa aada markaas inka badan laba jibaarmay marka la eego ama la fiiriyo laba boqol afartan iyo shan kun oo markaasi qof oo bishii janaayo ay sanadkan gudihiisa ilaa inka badan shan boqol iyo konton iyo shan kun oo qof ayaa bishan ayada socoto dhegeystayaal ay sii kordhay dhegeysta waana tirada markaasi sii badanayso lagu lagu wadaa sanadkan inta la gaaro bisha shanaad dhegeystayaal inay sii kordha gaartana shan dhibic afar milyan oo qof oo markaasi xaalado adag ay ku jiraan waddanka soomaaliya qiimaha badeecadaha asaasiga ayaa imika sii kordhay oo dadkay markaasi xamilila yihiin iska daa kuwa abaaruhu iyo weliba nolosha iyo kuwa barakacayaasha markii laga soo tago dadka xo- dabcan eh, waxyaalihii markaasi duruuriga ama quutulduruurigii eh, markaasi noloshooda ku dhacsan jireen ayaa haddana cirka seer barar xoogan ayaa hadda laga soo sheegayaa magaalooyin magaalooyinka waaweyn sida puntland iyo weliba galmudug dhankaas iyo magaalada caasimadda ee muqdisho iyo jubbaland ayaa markaas laga kala sheegayaa in ay jiraan sixir barar xoogan caruur da- caruur badan ayaa sidoo kale ka baxay iskuuladii iyadoo markaasi bulshooyinka u hayaameen meelo markaasi ay ka raadsan karaan biyo baad iyo cunno oo ay iskaga tegeen meelihii fogfogaa ama tuulooyinkii ay ku noolaayeen ogana ka baxeen abaartu saameyn xoogan ay ku yeelatay mise ay ku keentay muscabo biyola-aanta baan iyo ritaan la-aanta feerdhowrka iyo weliba eh, waxyaalaha markaas asaasiga ee markaas u baahnayeen khatarada ay iskaga difaaci karayaan ama iskaga difaaci lahayeen ayaa haddana aysan helin ama aysan heli karin Qis- dabcan kiisaska ama kiisaska shuban biyoodka ayaa laga soo eh, sheegaya meelo qaar ama meelo badan eh, daacun calooleydka sida ay sheegayaan hay-adda qaramada midoobay qayaday markaas u n ocha waxay mar warbixin ee kooban ee kasoo diyaarisay ma- magaalooyinka eh, dabcan magaalooyinka wadanka soomaaliya iyadoo sidoo kale jadeecada ee ka dilaacday u- oo dabcan meelo qaar oo aada u tiro badan ee abaartu ay saameynta u keentay dadkii oo ja- jadeeco iyo biyo mar- dabcan biyo sh- waa dabcan daacun ama shoombiyood uu ku dhacay eh, abaartu owgeed sida ay hayda markaas usoo xooginayso ama dhankaas ay leedahay inay dhibaatada halka laska soo gaaray inay tahay abaartu iyo weliba cunno la-aanta gaajada faraha badan ee dadka ay soo food saartay iyadoo aan markaas la kordhin karin gargaarka biniaadinimada ilaa iyo afar dhibic hal milyan oo keliya loogu qoondeeyey shan iyo labaatan boqolkiiba dadka dalka gudihiisa markaas ku nool weliba kuwa barakacayaasha diirada lagu saarayo laakiin waxaa markaas la kala saari lahaa dadka barakacayaasha iyo weliba kuwa deegaanka oo markaas noloshooda ay wada siman tahay ayaa markaas lagu qiyaasay inay soo food saartay dabcan haba- dabcan waa cuno yari ee iyo weliba heer halis markaas ku jirta ee ugu magac dartay i b c wa- waa dabcan tree dhegeysa waa wejiga saddexaad ma natiijooyinka si xun ayaa markaas imikan lagu bartilmaamaysanaya sanadkan gudihiisa si natiijo wanaagsan looga helo sidoo kalena loo yareeyo xaaladaha cakiran ee wad- wadanka soomaaliya ka taagan weliba dhanka abaarta keliya maaha gudaha wadanka soomaaliya weliba kuwa waqooyiga dalkani kenya ayaa sidoo kale ka mid ah halka sidoo kalena ay ku jiraan eh, kuwa i- markaas ethiopia eh, meesha soomaalida ay degto in ka badan ilaa iyo hal dhibic afar milyan oo caruur ah ayaa markaas ku sheegtay qaayadda qaramada midoobay inay waxbara- waxbarasho la-aan ay ku dhacdo sidoo kalena aysan han- ca- aysan haysan caruurtaasi wax ay cunaan imikan cunada laga hadlayaa sidoo kalena waxaa la isku dayaa sidii markaasi loo nafaqeyn lahaa hooyada iyo dhallaanka iyo weliba cuniga shanta shanta sana jirka ah oo uu nafaqo xoogan u heli lahaa kuwaasoo loo maray hayda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada adduunka w f b waxayna markaas u baahan tahay lacaga iyo weliba qorsheyn aada u tiro badan qorsheyn aada u tiro badan ay soo saartay taas- taasoo markaas laiskala kaashanayo dowladda federaalk soomaaliya ee wasaaradda arrimaha gurma- gurmadka deg deg ah markaas ay dowladda federaalk ay soo xisaartay hay-adaha qaramada midoobay waxay markaas isla kaashanayeen hay-ada socdaalka adduunka iomta hay-ada u n c ah waa hay-ada u n c r iyo hay-ada markaasi w h o ee caafimaadka u qaabilsan iyo hay-ada cunnada adduunka w f b hay-adooyin tiro badan ayaa markaasi ay soo qaateen oo isla kaashanayaan arrintan inay u duu- dabcan u kurgalaan sidoo kalena lacagaha halkay ku baxayso iyadoo loo kala qaaday ee dhinacyo kala duwan in markaasi qaar cunno lagu soo iibiyo meelaha markaasi wakaabyo biyo ah laga duro ama sidoo calal biyo ah la duro waa meelaha dabcan abaaruhu ay aad ku saameeyeen sidoo kalena in lacaga kaash ah la siiyo halka sidoo kale isbitaallo ama xaruurama dispensary ah dhegeystayaal goob waliba looga furo si ay u helaan nafaqooyinka ee caruurta iyo hooyada dhallaanka ay u baahan yihiin sidoo kale tallaalka waxyaalaha qaar ee asaasiga ay u baahan yihiin in ay helaan waxaa sidoo kale hay-adda qaramada midoobey ay sheegaysaa in ay sidoo kale diirada ku saarayso ay u heli lahayeen caruurta iskuulladaas kaga soo baxay kaga soo tegey wakhtigii markaasi xoolahooda ay kaga dhammaadeen abaartii xooganaa ee wadanka markaas soomaaliya ka dhacday iyo sidoo kale dadkii oo iskaga tegeen tuulooyinkii ay degnaayeen oo iskuulladii ay xereen dhegeystayaal taasay keenaysaa in tirada markaa markaas ay sii barat ay sii kordha caruurta ayna gaartay ilaa iyo hal dhibic afar milyan oo caruur ah oo markaas ku dhowaad kala bar dadka da-dooda ka yar shanta sana waxay u badan tahay in ay markaas la ildaran yihiin nafaqo xumo bini-aadinimo oo markaas aysan haysanin dhegeystayaal taasoo looga baahan yahay in garab lagu siiyo dhanka caruurta oo haysato nafaqo xumada ba-aan kor ayay markaas u dhaaftay dhegeysa sida caruurta qaramada qaramada ma sheegayso waxaana markaas maalin maalinba kasii dambaysa soo baxaysa tirooyin aada u tiro badan iyadoo sagaal iyo toban kun bishii december oo keli ah markaas ay diiwaangelisay hay-adda qaramada midoobay labada kun koob iyo labaatankii ilaa iyo lix iyo labaatan kun bisha janaayo bishii aynu bilihii aynu soo dhaafnay horaantii bisha koowaad ayay ahayd dhegeystayaal lix iyo labaatan kun oo qof ayay markaas diiwaangelisay caruur ah maamulka dowladda bulshooyinka maxalliga iyo weliba kuwan howlwadanada bini-aadinimada ayaa markaas kor u qaaday gargaarka iyo weliba dib u habeynta howlaha markaas si loo daboolo baahiyada muhiimka ah ama dadka waxyaalaha markaasi aadka ugu baahiyin dadka ay saamaysay bilihii markaasi koowaad ee janaayo ilaa bishii labaad dabcan iyo bishan saddexaad ee marayso dabcan in weli tirada ay sii badanayaan waana muhiimka waana muhiimadda markaas imikan lacagaha sanduuqa dowladda dhexe ee markaasi gargaarka arrimaha deg deg ah loogu talagalay ee waa s f c waa s s f in markaas wax ay ka qabtaan kana bedelaan howlaha bini-aadinimada ee loogu talagalay hay-adda qaramada midoobe bishii janaayo holgoladan waxay markaasi ka dhaceen in ka badan ilaa iyo magaalooyin aada u tiro badan oo markaasi ay dabcan gargaar bini-aadimo u baa tusaale waxaa loo soo qaatay dhegeystayaal tusaale ahaan shan boqol toddobaatan iyo todoba kun oo qof ayaa markaasi la gaarsiiyey dabcan lacagaha markaasi laiskugu diro ama dadka la gaarsiiyo helitaanka si ay markaas noloshooda qof waliba uu iskaga dabaro ama u dabari karo ama waxa u baahaya markaas uu ku iibsan karo ilaa saddex boqol oo kun oo qof ayaa markaasi la siiyey gargaar biyo deg deg ah oo markaasi biyo ay u baahan yihiin ama loo gaarsiiyey biyo ay cabbaan afar boqol oo kun iyo sideed boqol waa afar boqol iyo afar boqol oo kun dhegeystayaal oo qof oo leh markaas adeegyada nadaafadeed iyo weliba sideed boqol koob iyo konton kun afar boqol oo qof iyada markaas loo mariyay adeegyada ilaalinta iyo weliba soo celinta si waxa uga qabtaan bulshada waxqabadka mudnaanta leh waxay markaasi bixiyeen in ay markaas la badbaadiyo si deg degna dadka markaasi qorshooyin kala duwan wax loogu qaban karo cunana lagu gaarsiin kara ina markaas ay sameynaya hay-adaha qaramada midoobe kaalmada lacagta ee cadaanka iyo weliba ay sheegayaan inay dhammaan la wada gaarsiiyey qaarkood laakiin waxaa la sheegayaa in ay dhammaan aysan wada gaarin tirada markaasi la rabay laakiin bilow oo keliya inaysan ahayd ama ay bilow keli ay ahayd laakiin bilowga hadda markaasi la sheegaya inay usoo jeesanayaan dhammaan si dadka loo wada gaarsiiyo iyadoo markaas hanaanka waafaqsan iyo weliba qaabka istaraatiijiyada isla degeen loo mari doono lacagaha bisha dabcan soo socoto ee dashboard waxa loo yaqaano ay warbixin markaas warbixin kooban ay bixin doonaan ama sheegi doonaan dadka laga dabcan la gaarsiiyey barnaamijkan ay markaasi ay wax ka qabat oo dabcan tabarucaadka ama sidoo kale wax ka qabashada dadku abaaruhu ay aadka u saameeyeen guud ahaan wadanka soomaaliya taasoo la sheegayo in ay markaasi dhabarka u adeegi doonaan ama sidoo kale wax u qaban doonaan lacagaha ay markaasi soo galeen ama dakhli ahaan soo galay inta maqanna sidoo kale la shaacin doona la sheegi karo laakiin tirada ee markaasi sii badanaysa oo aad markaasi looga cabsi qabaa in xaaladda ay sii cakarnaato haddii aan waxba markaasi looga qabanin sidoo kale sheegeen in dowladda federaalk soomaaliya ay weli markaasi ayada iskaafilnaadahay una baahan tahay in ay arrimo deg deg ah wax looga qabto kuwaasoo markaasi loo adeegsanayo mise loo marayo wadamada barwaaqa sooranka mise wadamada markaas horumaray in ay markaas daqli xoogan laga soo arooriyo kuwaasoo lagu caawiyo in ay deegaanada iyo weliba bulshooyinka ku dhaqan dadka xoolodhaqatada ee weliba ku dhaqan wadanka soomaaliya inay wax badan looga qabta keliya dhegeysta dadka abaaruhu ay saameeyeen keli ma ahan balse waxay hay-adda qaramada midoobay carabka ku dhufatay sidoo kalena aada ugu fogatay kagana hadashay dadka beeraleyda ah inay ayagana saameyn xoogan ay ka soo gaartay abaaruhu markii ay wadanka ka dhaceen inkastoo weli dalagyadii horaan ay cayaan xoogan oo wadanka markaasi ku habsaday taasina markaasi xaalufisay dhirtii dalagyadii ay markaasi dabcan ay goosan jireen sidoo kalena ay iibgeyn jireen ayaa hadda meesha ka baxday waxaana markaasi ku qasban yihiin in markaasi dalagyo xoogan loo soga taya leh halka ay sheegeen inay dhulka meelaha qaar ay aada ugu wanaagsan yihiin inay markaasi ay wax ka soo baxaan waxaana sheegeen waxyaalaha kasoo go mise kasoo baxo mise kasoo go-o in laga iibin doono hay-adda qaramada midoobay ee qaybta cunada adduunka u qaabilsan ee w f b kuwaas dib ugu celin doonto lacagaha si ay markaasi noloshooda ugu maareeyaan una maamusaan waxyaalaha ay aadka ugu baahan yihiin ahayn dhegeystayaal keli waxaa markaasi loo kala qaaday loo kala qoondiyey lacagaha tirada badan ee qaramada midoobay ay doonayso in waddankay soo gaarso qayb markaasi caafimaad ah qayb waxbarasho ee caruurta da-do yar ay tirada ku sheegtay hal dhibic afar milyan oo qof inay waxbarasho la-aan yihiin oo hoyiga oo marguryaha ay iska joogaan abaaruhu iyo dhibaatada iyo marxalaha dabcan macaluusha faraha badan ee wadanka markaasi ka taagan iskaga soo tegeen halka sidoo kale qaramada midoobey ee sheegtay in haddana dib loogu celido dadka barakacyaasha ah dadka abaaruhu iyo weliba lacagaha kaashka ah loo diri doono nafaqada isbitaalada markaasi la geyn doono hooyada ay dhallaanka haysato ayaa haddana markaasi qayb ka ah tilaabada markaas ay doonayaan halkaasi inay kaga qondayaan iyadoo sheegtay inay dabagal xoogan ay markaasi doonayso inay ku sameyso si ay shin uusan meel kale ugu bixin una u helaan dhammaan dadka adeegyadan ay u baahan yihiin waxaa ka mid ah ceelasha la durayo si ay u helaan biyo nadiif ah biyo markaas noloshooda ay ku maareyn karaan iyaga iyo xoolahooda sida ay qaramada midoobey ku sheegayso dhegeystayaal warbixin xoogan ay soo saartay qaramada midoobey ayaa halkan markaasi kaga hadlaysaa dhegeystayaal iyadoo markaasi guud ahaan wadanka soomaaliya ay ka haysato culeysada ma aha keliya meel iyo laba waxaa markaasi imika la sheegaya dhegeystayaal laakiin magaalooyinka waaweyn ayaa halka halkan ay kusoo qorayaan dhegeystayaal sida waxaa ka mid ah waqooyiga galbeed togdheer ayaa ka mid ah sida nugaal bari ayaa ka mid ah owdal oo dhankaasi somaliland ah middle shabelle shabeellada hoose shabeellada dhexe banaadir ayaa ka mid ah oo markaasi dad barakacyaal xoogan ay ku sugan yihiin shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe ayaa ka mid ah dhanka jubbada hoose jubbada dhexe ayaa ka mid ah dhegeystayaal gado ayaa ka mid ah baay iyo bakool ayaa ka mid ah meelaha imikan ay doonayaan inay dhammaan diiradda ku wada saaraan sidoo kale ka shaafiyaan dhibaatada xoogan ay ka haysto abaaraha xoogan ay ku keeneen dhegeystayaal sanadkii labada kun iyo koob iyo labaatankii kuwaasoo ku sheegeen in tiradii ama waa dabcan roobkii la doonaya in halkaas ay ka da-aan ay kasan ka dayin ilaa iyo koob iyo toban bilood taasi keentay culaysyada faraha badan iyo weliba kuleelka halkaasi ka jiro imikan xaaladda iyo marxaladan sidii wax looga bedeli lahaa qaar ayaa markaas guryahooda iskaga tegay kadib markii xoolihii dhammaan ay ka wada dhammaadeen waxayna galeen magaalooyinka halkaasoo sheegeen in la qabsan layihiin sidoo kalena ay magaalada markaasi ku adkaatay dhegeyste arrimahaas ayaan barnaamijka kaga hadlayna dhegeysta dhammaantood mahansantiin sida qurux badan aad u dhegeysanaysaan oo nala socotaan barnaamijka hogaanka arrimaha gargaarka biniaadnimada iyo qaxootiyada dhegeystayaal dabcan waxaa halkan ay indhehiga markaasi qabanayaan dadka markaasi iminka soofaa la gaaray waxaa markaasi ka mid ah caruurta hooyooyinka iyo ilmaha yaryar waxaa markaasi la sheegayaa qeybo ka mid ah in ay la gaaray dhegeystayaal dabcan waa gacan ay gaartay waxaa loola jeedaa in ay wax heleen dhegeystayaal waa arrimaha la doonay arrimaha markaas ay doonayeen qaramada midoobey dadka abaaruhu ay aad ku saameeyeen qaarkood ayaa la gaaray ama wax ay heleen sida markaasi galmudug dhankeeda waxay keeneen sidoo kale hirshabeelle ayaa ka mid ah meelaha ay wax gaareen dhegeystayaal caafimaadka ayaa halkan qaramada midoobey kaga hadashay kuwaasoo sheegeen in markaas aad ay markaas laciif u tahay meelaha qaar oo sidoo kale xanuuno qaar imika lagasoo laga soo tabinayo sida daacun calooleydska ayaa halkan la sheegayaa in ay qeer qaar ka mid ah ay markaasi kusii badanayso gobolka ama gobolada qaar waxaa sidoo kale nafaqadarada ayaa ka mid ah dadka waayeelada caruurta yar iyo hooyada markaas oo dhallaanka haysato ama umusha ah ayaa halkan sidoo kale la sheegaya in aysan nafaqo ku filan ay haysanin ama nafaqo taya leh inaysan heli karin taasoo keeni karto in canuga uu markaasi noqdo cunug calool ka weyn ama cunug markaasi oo hor dabcan caloosha ka weyn madaxana ka weyn lugahana ka yar dhegeysta taasoo ka sheegtay inay tahay nafaqadarada xoogan ay ka haysato dhegeystayaal ee gobolada qaar wadanka soomaaliya dhanka dhegeystayaal waxaa ka mid ah badbaadinta waa dabcan protection ayaa markaas qaramada midoobey ayadana qaybteeda kaga hadashay meelaha qaar waxaa jira aan la geli karin sidoo kalena culeysyo fara badan ay haysataa oo dhibaatada ee ka mid tahay in ay macluusha iyo gaajada iyo sidoo kalena abaaruhu ee aad kugu soo dabcan ay ka mid tahay ee aada ugu dhufatay ayaa haddana adag in la geli karin kama aha dhanka somalilan ma aha meelaha la sheegayo waxaa ka mid ah dhegeystayaal dhanka qeybo ka mid ah koonfur galbeed ayaa ka mid ah iyo sidoo kale waxaa ka mid ah dhanka hirshabeelle qeybo ka mid ah ayaa ka mid ah dhegeysta meelo qaar oo aan la geli karin oo markaas nolosha ay adag tahay dhegeystayaal in la galo waxaana dadka ay dhibaataysan yihiin kuna dhibaataysan yihiin gudaha wadanka soomaaliya iyadoo markaas meelaha duulooyinka ama magaalooyinka ay joogaan dabcan gacanta ay ugu jiraan kuwa markaasi dabcan waa kooxda markaasi shabaab sida qaramada midoobey sheegayso waxaana ay sheegayaan in arrimahaasi ay ku adag tahay in gudaha ay u galaan si loo gaarsiiyo gurmadka iyo bini-aadinimada ay dadka u baahan yihiin aad soo qabta dhegeysta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka aa dhegeysa waana shirkadda isgaarsiinta ayatel war farxad leh ayatel ayaa kuu keentay adeega xawliga dheer ee foji ayatel haatan waxay sii xoojisay adeegyada foji oo aad markaasi kenayso ismaamullada kala duwan ee dalka adeegan ayaa markaas wax badan kaa caawinaya wax badan isbeddel kugu keeni karaa dhegeystayaal haddii in badan aad u baahneed ciil markaas aad u qabtay sidii aad u heleed qataydiisa aad u wanaagsan tahay adeega foji wuxuu markaasi ku siin adeegan dhegeyste waa mid fudud oo si wanaagsan qof waliba u isticmaali karo si wanaagsanna wax waliba uga soo dejisan karo una dabcan hormuudkiisa si wacan u adeegsan karo haddaad markaas muuqaal ka daawanayso qaybta markaas youtube-ka sidoo kale aad ka daawanayso qaybta facebooka whatsappka instagramka telegramka maaha kaa go-ayo mise kaa istaagayo haddaad wax markaas soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibayo oo markaas culaas iyo dhibaato kama helaysid ila arrimahaasi waa lagaa shaafiye waa lagaa meelmariyey waayo maba aha mid markaas culaysa dhegeysta maanta ku bir qadka telefoonka casriga airtel oo tag laanta kugu dhow airtel soona qabso lafta airtel ee four g oo markaasi wax badan kaa caabin doono horumarna kaa gaarsiin kara dhegeystayaal oo dunida markaas horaan ku dhaaftay iminka waa ka dabategi kartaa muscab hadduu kaa horreeyey oo saddex bala ama laba sane saddex sane uu kaa horreeyey oo dabcan telefoon la-aan aad ku haysatay adiga wax badan ay maanta asagoo ogeen adiga aad ka ogaan kartaa dhegeyste laakiin yuu ku celin oo fartaada ha qaniinin soo qabso telefoonka kadibna qadka xawaariisku aadku sarreeya soo qabsa ee airtel kuna shubo dhegeystayaal qadka ama internetka xasuusnow waxaa markaasi lagaa doonaya in aan la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso dukaanka airtel haddii aad u baahanta lafta airtel taasi haddaad caabitaan u baahan tahay dhegeystayaal ama aad doonayso inaan wax waliba si si wanaagsan ay kugu socdaan internetka ayaa telefuji wuxuu kaa caawinayaa inaad ka daawato waxyaalo fara badan sidoo kale waxaa ka barato waxaa ka mid ah dhegeystayaal qaybta markaas cuna karinta qaybta markaas qofku wuxuu kaga baran karo xitaa haddii aad shaha aqaanin sida loo kariyo waxaa ka baran kartaa isku day caleyntii ishihii iyo meheelkii sanjawiilkii waxaasoo dhan iyo waliba dhegeyarihii qorfihii waxaas sida laiskugu dar laha hal mar inaad ku wadadarta ma aha sidee shaha caleynta looga yareen lahaa shaha weliba qiyaastii loogu talagalay inta kooba la rabay iyo weliba inta qofku guriga joogto waxaas tiraday waxaan aad intaad markaas abriiqis kaga shubtaan aad iska buuxinaysaan dabkaa saaraysaan ma aha qiyaastii ayaa laguu sheegayaa iyo weliba sidii shaha uu isku qabsan karo shah macaan aad u karin karto dhegeyste haddaad cunno in badan kaga sheekeyn kare kaga sheekeyn jiray maanta shay isku bedeshay sida inaad ka daawato xirfadaha cusub oo sidoo kale adiga wax badan aad ka baran karto cilaansaarka isqurxinta sidoo kale sida harqaanka wax looga barto ama loogu talo sidoo kale caruurta waxay markaas aad bari karta wax badan oo adiga caruurtaada aysan ogeen oo halkaasi digital aad ka dhigi karta caruurtaada casharada iskuulka looga soo dhibo layliga ayaa sidoo kale si wacan uufan oga baran karaan dhegeyste naso wacan noo sheeg waxaad markaasi kaga faa'idaysatay adeega ayaa telefoji waxaad fursad u helaysaa inaad guulaysata noqo bal guulaysata noqoto bal haddaba nala wadaag sida uu yahay adeega foji ee qadka ee foji ee airtel dhegeyste goormaa si wanaagsan aad uga faa'iidaysanaysaa waa su-aasha laisweydiina qof waliba uu doonaya waa goorma markaad sugayso adeegan waa markaad leedahay telefoon casri ah waa markaad leedahay telefoon horumaray waa markaa la wada telefoon muscab kan oo kale u wato markaad leedahay maanta oo soo iibso telefoonka smartphoneka hel qadka wanaagsan ee airtel oo markaas dunidan casriyooday la jaanqaad dhegeystayaal iminkan muscab indhihiisa wuxuu ku hayaa dabcan qabta whatsappka ku jira mise wuxuu ku jiraa iminkan qeybta twitterka ayuu ku jiraan filaya waxaana uu kala socdaa waxyaalihii markaas u dambeeyey ee dunida ka dhacay soomaaliya etoobiya kenya iyo dunidan markaas horumartay ruushka arrimahaasuu kala socdaa halkii wax marayaan ciidamada waa ciidamada raallihada ruushka ma weerar bay ku qaadeen ukrain waxaasuu la socdaa qaabkay wax marayaan waxaasna waxa u sahashay u fududaysay waana shirkadda isgaarsiinta airtel la geystaan haddeeba airtel ahayn maxaa kala soconaya aan soo wada qabsanno oo sidoo kale aan horumarna dhegeystayaal dunidan casriyooday way casriyooday ee gadaal ha u fikirin ee horey u fikirin maasanidiin dhegeystayaal waan isku soo laaban doonaa mascab saan filayo
hagaag yusufow dabcan sidaa sheegtay waaye dhegeystayaasha anigu sheekh wuxuuna dhihi jiray maogtahay macalinka marka dugsaanigeenene doqon calaf ma leh dambeeya ma gaara adigana dhegeysta maanta yaa lagaa horumarin ee soo qabso adeega airtel ha noqonin doqonkii aan calafka lahayn iyo sidoo kale ninka ugu dambeeya mar walba ee dib u socda ee wixii laga rabay ee laga doonayay aansan gaaran bal iminkan aan soo qabto fejin dhegeyste waa fejin plus dabcan ma qabtaa jilba xanuun dhabar xanuun iyo murqa xanuun dhegeystayaal iminkan arrimahaas iyo wixii aad isku daaweyn lahayd waa lagu keenay cagabararka sidoo kale daalka iyo xubno xanuunka hawlwelin dhegeystayaal waxaa lagu keenay saliida fejin plus waa saliid markaasi wax badan dadka ka daaweynaysa weliba dadka odayaasha fejin plus waa saliid markaasi xubnaha waxyaalo fara badan laga waxyaalo fara badan laga soo hagaajiyay sida xabasowdada qorfe iyo weliba heel iyo daawooyin kale oo laisku daro daray taasoo wax badan adiga kaa caafin karto mise kaa shaafin karto saliidda faking plus waa dabiici waana waxaana ansicisay laanta dowladda dabcan ee xaqiijinta tayada badeecooyinka cabs waxaana soo saartay harprat limited ee fadhigeedu yahay magaalada mombasa faking plus waxaad waa daawo markaas laysku haleyn karo taasoo kaga caawinayso murqa xanuunka jilba xanuunka dadka waaweyn iyo dadka yaryar luga bararka hablaha uurka leh dhabar xanuunka dadka waaweyn kala goyska neerfaha dhabarka iyo weliba dabcan lafaha waxaa sidoo kale dejinaysa bararka fagin plus waxaa laga heli karaa h k l global cosmetic saasa haddii aad ku sugan tahay moy avenue dabcan dhankaas iyo nairobi waa dabcan townka crescent medical aid waa dabcan pharmacy wuxuuna ku yaalaa jamia mos isagana isna townka ee c b d waa c b c c b d dhegeystayaal halkaas sidoo kale pharmazol chemist south c isagana uu ku yaalo kasoo horjeedka masjidka masjidu nuur halka sidoo kale xalale haddaad ku sugan tahay xaafadii sri jam street aad kasoo aad ka heli karta dhegeystayaal daawadaasi fijin plus raaha leo p t and cosmetic shop waxaa markaas idan ka heli karta madina mall wadada laba iyo tobanaad ee dhegeystayaal dukaanka ee dhegeystayaal ee koob iyo labaatan dukaanka ah ee raaha leo bt and cosmetic fatima bradles ayadana magoya south c ayuu ku yaalaa dukaankaas waa ka heli kartaa house olive isagana waad ka heli kartaa dhegeystayaal ee wadada lixaad ee masjidka ayuu ku xogaa ee sixka dhegeystayaal wixii faahfaahin waxaan ku leeyahay lambarka kala xiriir eber toddoba eber lix saddex afar shan sagaal saddex saddex dhegeystayaal haddaba dhegeystayaal shalay caaisho cabdi ayaad ku ayaad ku markaasi saliidaasi ku guulaysatay inkastoo lambarkeeda weli aan helin gabadhaasi laakiin meeshay kusoo diri lahayd aniga u sheegin qaladka ayada ma lahan haddee lambarkeyga hayso way kusoo diri kartaa dhanka facebookana qeybtaasi ayay ku diri kartaa dhegeystayaal lambarka macluumaadka qofkaasi si ay ku heshay daawadaasi dhegeystayaal hadma sacbow aan kugu dare shirkadda isgaarsiinta ee atel war farxadle ay soo saartay waxaa laleeyahay airtel imika waxay keentay adeega xuuligiisu aad ku dheereey ee four g airtel haatan wuxuu sii xoojisay adeega four g oo aad ka helayso ismamulada kala duwan ee dalka adeega four g wuxuu ku siinayaa adeegan dhegeyste waa mid fudud oo si wanaagsan aad qofku aad u isticmaali karo haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso youtube-ka iyo sidoo kale qeybta whatsapp-ka imaha instagram-ka iyo sidoo kale facebook-ka waxaasoo dhan maaha mid markaasi kaago mise kaa istaagayo haddaad wax soo soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibaayo oo islamarkiiba indhahadi dhegaada hal mar ay wax wada qabanayaan maba ahan mid markaas culaysa dhegeysta maantaba ku bir qadka telefoonka casriga ee telo laanta kugu dhow ee airtel soo la qabsan lafta ee telefon g xasuusnow waxaa markaasi lagaa doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso dukaanka airtel internetka ee telefon g wuxuu kaa caawinayaa inaad ka daawato waxyaala fara badan bal dhegeyso waxa lagu leeyahay internetka e g waa internetka airtel ee four g wuxuu kaa caawinayaa wax badan oo markaas in badan adiga aadasan haysanin haddaad tuula ku sugantaha xitaa kan geela la jiro wuxuu marka isku dayi daraa haddii uu gabdhihii markaasi baadiyihii uu ku cajisay oo rabin inuu markaas uu ka guursado oo markaas uu rabo wuxuu leeyahay bal aniga geel baan leeyahay oo maanta boqol naf boqol neef oo halaadba ii dareeraan gabdhihii magaalada dee wuu xudxudan karaa wuu shukaansan karaa gabdhaha buqadka ka raadin karaa gabadha nairobi joogto gabadha markaas magaalada joogto gabadha mombaaso joogto gabadha markaas gaariso joogto tan mandheera joogto waa adiga ninka tuulada meel fog kaga nool baadiya ku nool waxaa leeyahy maanta waa ilbaxday oo ma tihdnin markaasi horaana dhii jira kii rebaadiyi ahaa kii geeleyga ah ma ahaa saaxiib maanta cid ku dhahaysa ma lahan hadday lagugu arka telefoonkaada casriga ah telefoonka qadka aad ku jirto oo markaas hablihii aad kala shabanayso weli midda u quruxsanoo reemagaalka waxaad baratay xitaa a markaas haddii nin hanti leh baa tahayo oo markaas aan lagu gelayna geeley ah oo geeliis iskaga dhex jiro oo kamtaasi geeliisa dhankaasi banaanay kala maaragtay kala daadsan yahay iska daaqa geeliisa yaa marka waxay u sheegaysaa gabar yaroo afka gudisato oo magaalada dhexto oo si deg dega saaxiib marka waxaan ku leeyahay isciilin ciilin ha iswadin adigoo maaragtay telefoonka keliya soo qabso kadibna asxaabtaasi dadka dhexgal xitaa kaama cararayso kuma dhahayso ninka waa geel iyo waxaa sheekadaas ha gudayso adiga ayaa tel oo keliya ayaa markaasi ballanteenu ah waa fursad oo aad helayso inaad ku guulaysto ama guulaysto noqoto bal haddaba la wadaag adeega dhegeystayaal dhegeyste goormaa si wanaagsan aad uga faaidaysan kartaa adeegan haddaan ku leeyahay goormaad ka faaidaysan kartaa waa markaad leedahay telefoon casri ah telefoon qiimo badan telefoon wanaagsan telefoon smartphone fir gacanta saa aad ugu saraaxayso qadkana internetkana wuu kugu jira ee airta fir saasaa gacanta ugu wadaysaa sida hadda muscab gacanta telefoonka ku leeyahay saasa u saraaxaysa telefoonka ti allah igada maxaa sheegade waa markaad leedahay telefoon casri maanta kuu sheegay telefoonkaasi soo qabso smartphone-ka kadibna la wadaag asxaabtaada ehladaada qaraabada kuwii kaa fogfoga kuwii kuwagaagraba kuwa in badan in ismaqlin laafyadana gabdhahana waan ugu darayaayo haddii in badan tooshilan iclo awdato markuu dhulka ku dhaco bitrigi baa ka dhacay alla wa iga halaabay wa iga dansana sheekada hagudayso telefon smartphone maanta soo qaado musab bal dhegeysta aan siino ani waa laiga sheegto xalle yuusuf oo adiga in wax na siiso ma rabtid waxaa luu siinaya yusuf maxaa siinaysaa dadka Eh, dabcan shirkadda waxay bixinaysaa shirkadda isgaarsiinta airtel way bixinaysaa Mhm.
sidoo kalena daawada fejin ayadana waa la bixinaya haya Mhm. adaan kuu daayay shalay laba qof ay soo waceen haya
fejin waxaa leeyahay
Mhm.
hal qof maanta ugu dambeysaa haya laakiin shirkadda isgaarsiinta airtel Mhm.
waxay leedahay weli ma xamahayn maxa u wacan yusuf ana waxba idaanin kolley ya kolley adiga dhegeystayaasha is hayay adi- labadiina iswaday waxaa la yidhi Ciyaarta yuusufo wax saddexda inaana uga siiso cararan. May.
yuusufo wax inaana siiso Aha.
diyaar umatiid bayna dhaheen dee waa run anigana waxaan dhahay wal- ma- war kaarkii ma ist- war laftii ma isticmaashaa airtel haya war telefoonkii ma isticmaashaa Haye.
maxaa laigu eedeynaya marka yusuf waxaan dhegeystayaasha ku dhahay marka dhegeystiyi kusoo haddii wada aniga lai eedeynayo ha oo leeya yuusuf wax inaana sisma rabtid musac baan ku wareejinayaa muscab baan ku wareejinaa May- muscab hani siyaan dhahay may marka yusuf may waxaas ma jiro dhegeysta hore kusoo waco uu ka jawaabo wixiis usoo jawaab waxaa la Anigu isku- ma jirin waxaa la meesha.
isku haysaba qofka waa isfahmi la'nahay haya maxaa isku waxaan isku fahmi lahay fahmi la'nahay airtel ma isticmaashaa waa isticmaalaa maxaa ku isticmaashaa dee qaabkee u isticmaashaa deegaanka ku sugantay see looga isticmaalaa mhm. Do- su'aalo maxaa basiid qaraacaysaa basiid waa yusufow lambarkaa qaraacaysa haddaad kaar gashanaysa lambarkaa qaraacaysaa Haye.
qadkiisa see waaye Mhm.
waxaa keliya wix laska raba intaasoo keliya qofka soo isticmaalin buu leenka iga soo wacaya leenka safaricom buu iga soo wacaya intaan ka arkaya haye markaasuu leeya airtel aad isticmaalaa
Eh, marka cala ayi xaal Mhm.
bal dhegeystayaasha aanu siina maanta bal waqtigan fursad- ahay haye bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha khadka telefoonada ku jiraan oo meel walba naga dhegeysanaysan dhegeystayaal haddii aad meel walba ku sugan tahay naga dhegeysanayso way kusoo gaari way kusoo gaaraysaa saliidaasi ee Virgin Plus iyo sidoo kale maanta ugu dambeysa iyo sidoo kale shirkadda isgaarsiinta Airtel khadka way sii socotaa iyada ilaa uu ka dhamaanayo mise aan ka dhameynayo qof waliba wax uu ka heli doonaa haddii ay bahraali ka noqdo qof waliba nasiibkiisa dee ma cid nasiibka cid ayla dhalata ma lahan laakiin wuxuu ilaah qof walba u qoro waay musaab Mhm.
haye halow saan fm
alo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatuh
waa xasan cali waa galbeera gaar ahaan madowgaasha joogo madowgaashi baad joogtaa haa masalidii baan ku siiya mise waxaan ku siiyaa kaarka airtel
wadala siliida isii kaarka airtel ma isticmaali kaar airtel mise okay salidaan ku siiyaa meeshaan joogna ma laha nebageeda Wa- dee adiga soo qaadanin shu aad isticmaalin oo waxaa la dhihi jiray kaarka soo qaadanin airtel ma wallaahi nin oo saaxiibkeeda intuu hadda ka hor ii keenay muddo oo hadda bil laga joogo intuu ii keenay leenka asaga yaan sinka markaan gelinaba hawada ka waayne may ma dhici karto ma dhici karto ma dhici- magacaagii xasuusi
xasan cali cabdi cali cabdi cali maxaan ku siiya hadda marka cabdi cali kuma dhihin xasan cali xasan cali xasan cali maxaan ku siiyaa
hadda kolley siliidaasaan hadda aad u dhegeysanaya in oo saddex weeg aba siliidaas waa la sangaasaynayo waa Maxaa- dhegeysanaya meela taalana ma okay seerta marka inaad u adeegsato saliidaas
kolley hadalkaada maan ka maqlay waa la ismaryaaba ay tiri xanuunkay u roon tahay ay tiri meeshay ku xanuunay waa la maryaa adigoo la waan waan dhegeysanaya Ah, laakiin salida ma la cabo la soco dadkana caruurtuna inaad ka ilaalisaa maya maya cabitaan ana hadda kaama maqlin adi adigu maan kaa maqlay cabitaan kaama maqlin caruurtana ka ilaali shahna yaa lagu darin wax walba yaa lagu darin laakiin waa mid lasmarinayo sida xabasowdada oo kale laisku mariyaa waan gartay magaca lambarkaada
ya nambarkaada
zero seven two three aha
two five aha
seven three one three seven three one three ah haa seven three one three miya kan aan kaa wacayana maxal simka muu iigu jira asaga waa two three two five seven three one three haa xasan cali madoogaashe xigaha kale qadka telefoonkaan siinayna hal dhegeystaan siinayaa airtel ayaa soo haray dabcan haa soo dhow walaal magacaaga halo star f m
الو السلام عليكم وعليكم السلام magacaaga
حليمة ya
حليمة قاعدة جبتها xalimo gaarisa joogtaa
اه haye maxaa rabtaa inaad ku guulaysato
سليب يمدونها saliidda ma saliidda lagu kala baxay
ya saliidda lagu kala baxay
waa lagu kala bixiniya Ah,
maya saliida maare oranay kaarkana
maya maya kaarka ma doonay
way ka xishoonayaan dadka kaarka kaar maxaa lagu xishoonaya yusuf waxay uga xishoonayaan Aha.
wax baa qaraac qaraac dhihi mogtahay haya ma qaraacayaan waxaa la garaacayo yacni koodhka lambaradii wixii baa la dhihi in la sameeyo qofkii inaad haddii airtel qofka uu isticmaalaya mogta wax badan uu ka faa'iidi karaa dhegeystaana qatiga soomacaad airtel waa kan walaal magacaaga
si gaabi raadi ah
waa nasiib darro Ah, is dhegeysanaya dee is- iskaga raaxaysanayaa hala aadiya raadi ah
marka qalad aniga ma lihin
yusuf kulley eed waa lagu jeediyay eed adun baa iska lahay star fm hallow hallo magacaaga hallow hallow star f m waa tahay dhegeystaas waa ka gudbaya xigaa kalaan siina star f m hallow Hello, Samson.
walaal ma airtel baa isticmaashaa
Salida.
haa
Salidu weli ma way mahay laakiin waa waa maqle waa waa maqle.
maxaa maqashay
Salidu.
saliidda Waa kuliyo.
saliidda saliidda ma laga hadlay had Marsanaa.
airtel airtel airtel ma isticmaashaa qadka airtel
Ayaa taa taa taa ugu soo diray ayaa tan way.
yaa
Ku aad ugu soo diray ayaa tan way ayaa tan.
usaab noo soo gabagabee buu
fursad ayaa dhiman yuusuf fursad ayaa harsan hagaag yuusuf microfonka ayuu iska xiray waa xinaaqay fursaddii way beldariyeen ayuu leeyahay dhegeystayaasha quraacayaa la iska raadsanaya uu leeyahay qado hagaag dhegeystayaal halkaasi aan kasoo gabagabeynaa barnaamijka hogaanka een, arrimaha gargaarka qaxootiga iyo biniaadamada yuusuf fakad iyo musax ismaaciil ayaa sidoo jeer idinkugu daadihinayay berito hadduu iba yidhaahdo inaan dib u kulmi doonaa insha allah waxaad maqli doontaan oo food inugu soo hayaa barnaamijka madasha daqiiqadaha soo socda dhegeystayaal